الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهma وsلم عlى نبيina mحمد وعlى آlه وصحبه أجمعين amا bعd yqul اllahu تbارka وتعalى bsم الlah الرحمن الرحيم أlflاmim صad kiتاab أنزla إlyka fla ykun fي صdرka xرج minh lتنdira bه وذikrى للmؤmنin suraة اأعrاaf ayuu darsigani ka bilaabanayaa waa suurad ka mid ah qur-aanka qeybihiisa makiga ah macnaheedu waxa weye waxay soo degtay intuusan nabigu soo hijiroonin sal lla lay slam sida suuraddii iyada ka horreysay ee suuratu ancaamba ay ahayd mawduucaadkii ama arrimihii ay suuradaha makigii u badnaayeen inay ka hadlaan ayay ka hadli doontaa oo tawxiidka oo diinta asaaskeeda iyo gundhigeeda ah iyo rususha iyo risaalaadka qiyaamada iyo maalinta aakharo arrimaha ugu waaweyn tiirarka ugu waaweyna ay suuraddu ka hadlayso waa kuwa qisadii nabiyullaahi aadam iyo abuurka bini aadamka iyo ibliis ayaa laga hadli doonaa waxyaalaha lagu laga hadli doonaa waxaa ka mid a suuradaha qisooyin dhowr ummadood oo ummadihii naga horreeyay ka mid ah qisada ugu dheer ee lagaga hadli doono suuradda waa qisadii reer bani israa'iil iyo nabiy llaahi muusa caleyhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam bismi illaahi araxmaan iraxiim waata marka suurat lacraaf aliflami sad ilaahay baa garanaya macnaheeda iyo ujeedada laga leehay waxay la macno tahay aliflamiimtii aynu soo marnay oo kale la mid tahay tafsiirka ugu fiicanna waa in laga gaabsado oo la yidhahdo ilaahay baa garanaya subxana wa tacala cilmigeeda ilahay loo daayo waxaa yeele xuruufta noocan oo kale ah qur-aanna ma fasirin axaadiista nebigana laguma fasirin luqadii carabiga ahayd ee qur-aanka kusoo degayna laguma yaqaano macnahaas saas daraaddeed in layska gaabsada fiican oo la yidhahdo ilahay baa garanaya subxana wa tacala ujeedadu kale kitaabun anzalnaahu haadaa kani kitaabun kitaabun kitaabkaasoo anzalnaahu aan soo dejinay ilayka adiga aan kugu soo dejinay falaa yakun yuusan ahaanin marka kitaabun kitaab wey unzila la dejiyey ilayka adiga lagugu dejiyey nebigo ee falaa yakun yuusan ahaanin fii sadrika laabtaada dhexdeeda xarajun cidhiiri yuusan ahaanin minhu kitaabka xaggiisa waxaa lagugu soo dejiyey litundira inaad digto bihi isaga inaad dadka ugu digto wa dikraa iyo waanin darteed lilmu'miniina mu'miniinta la waaninayo ittabicuu raaca dadkiiyo maa unzila wixii la soo dejiyey ilaykum idinkan wixii laydinku soo dejiyey wixii laydiin soo dejiyey raaca min rabbikum xagga rabbigiin laydinka soo dejiyey walaa tattabicuu hana raacina min duunihi kasokow isaga kasokow alla kasokow ha raacina awliyaaa kuwa aada yacni la xidhiidhaan kuwa aada ku xidhan tihiin qaliilan wax yar oo maa aada u yar baa tadakaruuna waansamtaan ama aada waansamaysaan culimada tafsiirka in badan oo ka mida waxay leeyihiin xuruuftan suurado badan lagu bilowdo qur-aanka ka mid a macnahooda yaan la garanin laakiin waxay leeyihiin qasadka iyo ujeeddada waa waxaa loo badinayaa inay tahay in ilaahay subxaana wa tacaala uu bini aadamka ku caajisgelinayo oo loo muujinayo qur-aankan oo kale inaysan la imaan karin saas daraaddeed markii xuruuftaasi suurad kastoo lagu bilowdo inta badan waxaa ku xigaya qur-aanka in laga hadlo kitaabun unzila ilayka waa kitaab lagugu soo dejiyey nebi maxamed sal alay waslam kitaabkani waa mid adiga lagugu soo dejiyey maadaama lagugu soo dejiyey laabtaada wax cidhiidhiya yuusan ahaanin oo kitaabkan xaggiisa yuusan ka ahaanin waxaa laga wadaa mufasiriinta selafka qaarkood waxay leeyihin kitaabkan yuusan shaki kaa gelin oo cidhiidhigu waa shaki ama ma ahee inaad gaadhsiiso dadka oo aada gudato hawshiisa iyo xilkiisa cidhiidhi yuusan kaa gelin dhibka dadka kaa soo gaadhaya iyo amaa lagu dilaa iyo amaa lagugu dhibaa iyo haba yaraatee qalbigaaga cidhiidhi yuusan dareemin
kitaabka sababta loo soo dejiyey baa la sheego waxaa loo soo dejiyey inaad dadka ugu digto daraaddeed dadka inaad u sheegto mustaqbalka noloshooda dhibaatooyinka kusoo socda hadday ilaahay tiisa khilaafaan subxana wa tacaala oo digniin siiso iyo in dadka mu'miniinta la waaniyo daraaddeed dadka mu'miniinta ilaahay rumaysanna in la waaniyo loo caqli celiyo kuwa ilaahay khilaafay ee qallooca qaatay ee garab marayna in loo digo intaa markii la sheegay baa marka dadkii lala hadlay waxaa la yidhi war ilaahay wixii uu soo dejiyo idinka idiin soo dejiyey raaca xagga rabbigiin wixii laga soo dejiyey raaca isaga sokodiina kuwa aada ku xidhan tihiin ha raacina kuwa kalood ku xidhan tihiin ha raacina oo kuwa intaad ka tagtaan ka ilaahay qaata in yarbaad waantoomaysaan ood wax qaadanaysaan baa laleeyahy kitaabun way haadaa kani kitaabun kitaab wey kitaabkaasoo unzila la dejiyey ilayka adiga lagugu soo dejiyey darsigani shalayto yani waxa weeyaan aayaddii ahayd qul inanii hadaanii rabbii ilaa siraatin mustaqiimin diinan qiyaman qayiman baan aqrinay soo maayn qayimanna waa qiraa'o mutawaatira waa sax qiyamanna waa sax laakiin qiraa'ada meesha inoogu qoro waa qiyaman waana isku macno haddaad qayiman dhahdiyo haddaad qiyaman dhahdo isku macno wey intaas macnaa baraarujiyo kitaabu way haadaa kani kitaabun kitaab way kitaabkaasoo unzila la dejiyey ilayka adiga lagugu soo dejiyey nabi maxamedo falaa yakun yuusan ahaanin marka xarajun cidhiidhi fii sadrika laabtaada dhexeeda yuusan ahaanin minhu kitaabka xaggiisa yuusan ka ahayn cidhiidhi yuusan kitaabka kaa gelinoo qalbigaaga shaki yuusan gelin inaad hawshiisa gudatana qalbigaaga yuusan cidhiidhi ka gelina xilka gudo oo xambaarsan litundira waxaan kugu soo dejinay litundira inaad digto daraaddeed dadka inaad ugu digto bihi isaga iyo wadikraa waanin daraaddeed baan usoo dejinay lilmu'miniina dadka mu'miniinta la waaninay loo caqli celinayo wixii maslaxadooda iyo danahooda la tusayo lagula talinayo ittabicuu raaca marka dadkiiyo maa shayga unzila la dejiyey ilaykum idinka laydiin soo dejiyey kaas raaca min rabbikum xagga rabbigiin laydinka soo dejiyey midkaa raaca oo dhaqankiina ku toosiya oo isaga dabagala oo isaga ka shidaal qaata oo walaa tattabicuu ha raacina min duunihi isaga ka sokow awliyaaa kuwa aad ku xidhan tihiin kuwo kaleeto ood ku xidhan tihiin oo awliyaau shaydaan ah kuwa ha raacina awliyaada waxaa laga wadaa ilaahay subxaana wa tacaala kitaabka uu soo dejiyey iyo rasuulkuu soo dirsaday wax khilaafsan waxay la yimaadeen wax khilaafsan ciddii la timaado dhan waa awliyaau shaydaan kuwa markaa raacina kuwa ha raacina magacay dooni ha wataan yani walaa tattabicuu ha raacina min duunihi ka sakow isaga ka sakow awliyaaa kuwa aada la xidhiidhaan ood isku xidhan tihiin qaliilan wax yar oo maa aada u yar baad tadakaruuna waansamaysaan wax yar baad waansantaano aada waana qaadataan ama in yaroo idinka idin ka mida unbaa waana qaadatood wa kam min qaryatin ahlaknaaha faja'ahaa ba'sunaa bayaatan aw hum qaa'iluun maslaxada iyo danta adduunyadu marka saasay ku jirtaa adduunkuna wuxuu ku hagaagayaa inta ilaahay la raaco kuwa kalena laga leexdo bini aadamkan iyo makhluuqaad arkaysaana waxay dantiisu ku jirtaa ilaahay subxaana wa tacaala xeerkaa uu dejiyey inay raacaan maxaa yeeley isagaa ilaahay subxana wa tacala maslaxadoodii danahooda garanaya hadduu garanayana dantii iyo maslaxadii wuxuu dhex dhigay raaca kitaabkaas isagaa idin hagi isaga ayaa idin tusi wixii dani idinku jirtay wa kam in badan oo min qaryatin degmo ah ayaan ahlaknaaha halaagnay fa jaa-ahaa waxaay u yimid degmadii ba'sunaa baaskanagii baa u yimid bayaatan habeennimo aw amase hum iyago oo aw amase hum iyaga oo qaa'iluuna kuwa qayluushanaya famaa kaana ma ahaanin marka dacwaahum dhawaaqoodiiyo tuqmadoodu ma noqonin id waktigii jaa-ahum uu u yimid ba'sunaa baaskanagii markuu u yimid cadaabkanagii markuu u yimid qayladoodu iyo baryadoodu ma noqonin ilaa an qaaluu inay yidhaahdeen mooye innaa anagu kunnaa waxaanu ahayn daalimiina kuwa daalimiin oo gardaran bay ayaan ahayn degmooyin fara badan iyo ummado fara badan baa hortiin la halaagay aada u fara badan oo qur-aanku qisooyinkooda ay keeni doono suuraddani ayba si faahfaahsan uga warrami doonto qaar ka mid qaryooyin waxaa badan aan halaagnay oo baaskanagii cadaabkanagii uu ku yimid ama ayagoo saq dhexe hurda ama ayagoo maalintii qayluushanaya oo raaxaysanaya yacni cadaabku labada xilliba ee la magacaabayba waa laba xilli oo dadku ay moog yihiinoo ay mashquulsan yihiin midna waa saq dhexeo habeenkii way hurdaan ayagoo iska seexday unbaa fi inta lagu soo guurayba eber laga dhigay midna maalinimay joogaanoo way qayluushanayaanoo shaqadii iyo hawshii bay ka nasanayaan xaaladaa iyaday guryaha ku jiraan labadaa mid ka mid a ayuu cadaabkii u yimid markaasuuna waxba ka reebi aayad kaleeto ayaa rabbi subxaana wa tacaala wuxuu ku muujinaya in ay xataa maalin cad qaarkood ugu yimid afa amina ahlu lqura an yaatiyahum ba'suna bayatan wahum naa'imuun awa amina ahlu lqura an yaatiyahum ba'suna duxan wahum yalcabuun maalinimo barkinkii iyagoo ciyaaraya ma aamin bay ka yihiin cadaabka nabigu idinku yimaado idinkoo jiifana wuu idinku imaan oo saqdhexa hurda idinkoo maalintii qayluushanaya wuu idinku imaan karaa idinkoo shaqaysanayo oo suuqyadii magaalooyinka idiin camiran yihiin waa idinku imaan karaa intaa midna aamin lagama aha cadaabka ilahay idinku yimaado subxana wa tacala cadaabka ilaahay markuu yimid dhawaaqoodii iyo qayladoodii iyo habarwacashadoodu ma noqonin ilaa inay yidhaahdeen mooyaane dhaalimiin baan ahay waanu gardarnayn oo waan khaldanay waa qirteen markaa oo qirashadu markaa maxay tari horteed baa loo baahnaa inaad wax qirato khaladkaaga qiratood ka noqoto laakiin cadaab ilaahay hadduu kugu bilowdo waan gardarnaa oo waan khaldanaa waxba kuu tari mayso saas mana wa kam in badan oo min qaryatin degmo ah ayaanu ahlaknaaha halaagnay markay rusushii khilaafeen oo ilaahay beeniyeen fa jaa-ahaa waxaa yimid jaa-ahaa qaryadaa waxaa u yimid ba'sunaa cadaabkanagii baa u yimid bayaatan saq dhexe iyagoo hurda habeenkiibuu u yimid aw amase hum iyaga oo qaa'iluuna kuwa iyagoo qayluushanayo maalinta dhexdeeda iyagoo qayluushanayo oo nasanayo hurda ayay ku timid macnaha famaa kaana ma ahaanin marka dacwaahu habarwacashadooda iyo tuugmadooda iyo dhawaaqoodu ma ahaanin id waktiga jaa-ahum u yimid ba'sunaa baaskanagu markuu u yimid dhawaaqooda iyo qayladoodu ma noqonin ilaa an qaaluu inay yidhaahdeen mooye innaa anagu kunnaa waxaan ahayn daalimiina kuwa dulmiyey baanu ahayn aleelahay waanu gardarnayn oo waa khaldanayn cadaabkana gar baana loogu leeyahay in nala mariyo hade markaa waxba tari mayso waxba idin qaban mayso markaas falanas'alanna aladiina ursila ilayhim walanas'alanna almursaliin falanas'alanna walle waanu weydiinoo waanu weydiin aladiina kuwa ursila la diray a aladiina ummadaha ursila rusushii la diray ilayhim xaggooda loo diray walanas'alanna waanu weydiinoo waanu weydiin almursaliina kuwa la dirayna waanu weydiin falanaqusanna waanu qisoono waanu qisoon calayhim ayagoo dhan dushooda bicilmin cilmi baan ugu qisoon ogaansho ogaanshaana ugu qisoon oon ugu sheegaynaa wixii jiray wamaa kunnaa mana aanaan ahayn haa'ibiina kuwa maqan markay wax samaynayeen maalintii qiyaamada marka la tago rususha waa la weydiin ummadaha yani rususha loo diray ummadaha laftoodii waa la weydiin oo waa qolada hore falanas'alanna aladiina ursila ilayhim kuwii cid loo diray oo rusuli ay u timid kuwaasi waa la warsan maxaa la weydiinaya waxaa la weydiinayaa maadaa ajabtum lmursaliina kuwii laydiin soo diray maxaad ugu jawaabteen soo rasul idinma imaanin haa maxaad ugu jawaabteen ma soo dhawayseenoo ma ka qaadateen wuxuu idinla yidhi mise waad ku kacsaydeen su-aashaasi waxay u taallaa ku ummadihii rususha loo diray rususha laftoodiina waa la weydiino ayagana waxaa la weydiinayaa maadaa ujibtum waanagi soo marnay maadaa ujibtum maxaa laydinku jawaabay waxaa kaloo la weydiinayaa ma gaadhsiiseen risaaladaydii fariintaan idiin dhiibay ma gudateen rusushay u taallaa maxaa laydinku jawaabay iyagay u taallaa ummadahana waxaa u taalla su-aal ah maxaad ku jawaabteen saas way macanaha su-aashaasi inay imaanayso waa shaki la-aan rabbi wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala marka su-aasha la weydiinaya labada qolaba in uu ilaahay cilmi ka maqan iyo shay ka qarsoon uu doonayo inuu ku ogaado maaha yacni waa imtixaan qoladanna waa la imtixaanaya qoladana waa imtixaanaya annagaa u waramayna buu yihi labada qoloba cilmi iyo ogaanshaan ugu waramayna qoladan wixii ay sameeyeen qoladani waxay sameeyeen kuwa xilkoodii gutay kuwa aan gudanin ma aha inaanu moognahaye annagaaba u waramaynaba falanaqusanna calayhim bicilmin ogaansho iyo cilmi baan ugu warramaynaa markay waxaan samaynayeenna maanaan maqnayn waan ka warhaynay rusushu markay ummadaha u timid waan joognay ummaduhu markay diideen waan joognay waan maanaan maqnayne goobjoog baanu ahayn sidaas daraaddeed siday wax u dhaceen iyo xaqiiqadii dhacday cilmigeedii iyo aqoonteedii baanu ugu warramayna bu rabbilahi subxana watacala oon ugu qisoonayna saas weya ilaa waxa weeye diiwaankiioo qoran wixii oo dhan oo faahfaahsan oo qoran baa lasoo hordhigay ayib falanas'alanna waanu weydiini waanu weydiin walle aladiina kuwa ayaanu weydiinaynaa ursila wax loo diray ilayhim iyaga loo diray yaa la diraya rususha la diray maana falanas'alanna waanu weydin aladiina ummadaha ursila rusushii la diray ilayhim iyaga loo diray ursila rusul way maana rusushii la diray ilayhim iyaga xaggooda rususha loo diray walanas'alanna waanu weydiin oo waanu weydiin almursaliina kuwii la dirayna iyagana waanu weydiin kuwaana waa la warsan falanaqusanna waanu qisoon oo waanu qisoon calayhim dushooda labada qolaba ummadaha iyo rusushaba calayhim dushooda ayaanu u qisoonan u warramaynaa bicilmin ogaanshaanu ugu qisoonayna wixii oonu ognahay baanu usheegaynaa maaha mala awaal iyo yani waxa weye iska qiyaasid maaha wamaa kunnaa maanaan ahayn haa'ibiina kuwa maqan maanaan ahayn markay wax dhacayeen goobjoog baan ahayn wey macnaha waalwasnu yawmaidin macnaha waxa weeye haddaadan goobjoog ahayn warka cid kalaad ka qaadan ama waraaq baad ka akrin ama cid baa kuusoo tagin laakiin rabbi subxana watacala wuxuu leeyahy aniga cid kale kama qaadanine arrintaama goobjoog u ahaaba waxaasha meesha macnaha waxaad ka garani cilmi ilahay kama siyaasanin su-aashuu weydiinayo laakiin qasad kalea ku jira ujeedo kale waalwasnu yawmaidin alxaq waalwasnu miisaamidu iyo alxaqu xaq wey wlwasnu miisaamidu yawmaidin maalinkaasi alxaqu xaq wey faman taqulad ciday cuslaato marka mawaasiinuhu miisaanyaalkiisu fa ulaaika kuwaasi hum ayaga almuflixuuna kuwa liibaanaya waman khafat ciday fududaato mawaasiinuhu miisaanyaalkiisu ciday fududaatana fa ulaaika kuwaasi aladiina kuwii weye khasiruu khasaaray anfusahum nafyaalkooday khasaareen bimaa kaanuu ahaanshahooda darteed bay ku khasaareen ahaanshahooda sababtii ay ahaayeen yadlimuuna kuwa dulmiya biaayaatina aayadahana kuwa dulmiya ay ahaayeen maalinta qiyaamada miisaankii baa la keenaya in wax la miisaami doono oo yani miisaamidda maalinta qiyaamada waa xaq waa arrin dhab ah dhayal ma aha sheeko beenana ma aha arrin xaqiiqa a weeye inta miisaanka la keeno in lais miisaami doono maxaa la miisaamaya waxaa la miisaamayaa ruuxa camalka sameeye waa la miisaamaya camalkiisii laftiisii oo shay qarale laga dhigayna waa la miisaami camalku wuxuu ku qornaa iyo diiwaanku ku qornaana waa la miisaamaya intaaba axaadiista nabigeena laga fahmaya salawatu rabbi wasalaamu caleyh ruuxii miisaankaa la saari camalkiisii oo shay jid jidh oo kale a laga dhigayna waa la miisaami camalku waraaquhu ku qornaana waa la miisaamaya saas wey maanaa saddexdaba waa la miisaamaya xadiista nabiga laga fahmay salawatu rabbi wasalaamu caleyh ayib markii lays miisaamo oo miisaanka laysa saaro ruuxii khayrka yani kafadda khayrku ay badato kafadiisa khayrku ruuxay cuslaato oy tii sharkiiyo xumaanta ka cuslaato kaas ay kuwaasaa liibaanay qolada laakiin miisaankiisii khayrku uu fududaado oo kafadii khayrkaa fududaato tii sharkaa cuslaatay oo la degtay kuwaasi waa kuwa naftooda khasaaray bu rabbilahi subxana wa tacala naftooday khasaareen macnaha raasamaalkii ugu weynaa ay haysteen ayay khasaareen ruux naftiisa khasaar waa ruux naftiisa waay macnaha way dhimanayaan lagama wade halis bay galeen oo meel xun bay isku rideen way maxay u khasaareen dulmintii aayadaha ilaahay ay dulminayeen sababteed aayadii ilahay bay dulmiyeen mayna rumaynin maynan akhrisanin mayna baranin mayna ku dhaqmin tii baa lagu haystaa saas way macnaha wlwasnu miisaanku miisaamiddu yawmaidin maalinta alxaqu waa midda xaqa awy waa midda dhabta ah in miisaanku dhacayo oo maalinta qiyaamada lais miisaami doono faman taqulat ruuxay cuslaato marka mawaasiinuhu miisaanyaalkiisu oo kuwa xasanaadka ah miisaanyaalkiisa khayrka ayaa cuslaaday fa ulaaika kuwaasi hum iyaga ayaa almuflixuuna kuwa liibaanay maxaa yeelehede miisaankii hadduu kuu cuslaado wixii halkaa ka dambeeyaay ilahay barwaaqadiisa iyo khayrkiisa unbaad macnaha wax way dhex gelaysaa janno naxariis ilaahay ridihiisa halkaa dadka aflaxay wa kuwa waman khafad ciday fududaato miwaasiinuhu miisaanyaalkiisu oo miisaankii khayrka iyo wanaaggu uu fududaado kii sharkiiyo xumaanta markaa cuslaaday fa ulaaika kuwaasu aladiina kuwii weye khasiruu khasaariyey anfusahum nafyaalkooda khasaariyey khasiruu khasaaray dheh khasaariyha dheh khasiruu khasaaray anfusahum nafafyaalkooday khasaareen naftiisiibuu khasaareen waa sidii nin ganacsanayo meeshii uu ka doonayo faa'iida doonka ahaa lafihii khasaaray meeshaad faa'iidadaba ka raadinaysa lafahaagiiba hadaad khasaarto soomaalkii maada khasaarin ninkana naftiisiibuu khasaaray naftaa ugu weyn wax la khasaaro marka naftiisiibuu khasayey khasaareen naftoodiibay khasaareen bimaa kaanuu ahaanshahooda sababtii ay ahaayeen yadlimuuna kuwa dulmiya biaayaatina aayadahana kuwa dulmiya sababtu wataa miisaankoodu ay u dhinmay khasaarahana ay u galeen saas way maanaa marka waxaa layna leeyahay badsada khayrka xumaantana iska yareeya xumaanta iska jira khayrkana badsada maalinkaasi aydaan u ceeboobin oo aydaan u fadeexoobin oo miisaankiina xasanaadku inuu bato ku dadaala ilaan maalinta qiyaamada haddii aad ogtahay in lagu miisaami doono lagula xisaabtami doono waa inaad diyaargarowdo ood xisaabtantaan loo baya macnaha walaqad makanaakum fi lardi wajacalnaa lakum fiha macaayisha qaliila ma tashkuruun walaqad makanaakum waxaanu idin makaninay waxaanu idinku sugnoon idin hansiinay fi lardi dhulka dhexdiisaan idin makaninay wajacalnaa waxaan yeelay lakum idinka fiihaa dhulka dhexdiisa waxaan idin yeelay macaayisha waxyaabo lagu noolaado qaliilan wax yar oo maa aada u yar baa tashkuruuna shukrinaysaan dhulkaan idin makaninay waan idin dhiibnay man dhulkaan idin hansiinay waan idinku sugno waan idin dejinay ilaahay subxaana wa tacaala dhulkiibu wuxuu inooga dhigay meel lagu noolaan karo meel sugan oon inala dheeliyayno inala dhaqdhaqaaqayn buuruu ilaah dhakawyo uga dhigay yacni waxa weeye meelihii aan degi lahayn iyo qaabkaan ugu noolaan lahayn buu ku diyaariyey wax kasta oo aan nolosheenna ay yani ku istaagi lahayn ayuu rabbi subxaana wa tacala dhulka dhexdiisa dhigay intaasoo dhan yaa loo diyaariyay ma anagaa xoogganadanada ku diyaarsan mise cid kalaa meesha ku diyaarisa ilahay keliyaa ku diyaariyay subxana wa tacala waxan kadaata aad arkaysaana dhulka dushiisa saaran rabbi baa diyaariyay subxana wa tacala dhulkii wuxuu ka dhigay mid idin qaadi kara rabbi wuxuu awoodi karay subxana wa tacala dhulkan inuu ka dhigaba dab hulcaye lama deganaan karo markaas wuxuu heli karaa inuu ka dhigo meel aan sugnaynba oo dhaqdhaqaaqaysa oo markaa laguba halaagsamayo laakiin kama dhigina rabbi wuu idin makeniye wuu idin dejiyey waxaad ku noolaan lahaydna wuu idin dhigay waa hawadii waa cuntadii waa cabitaankii waa hoygii waa waa dharkii waa kada walaqad makanaakum waan idin makaninay oo waan idin hansiinay oo waan idinku sugnay fil ardi dhulka dhexdiisa oo wajacalnaa waxaan yeelay lakum idinka idinka daraadiin siyaha dhulka dhexdiisa macaayisho ayaan yeelay macaayisho ayaan yeelay waxyaabo lagu noolaado wax kasta oo bini aadamka noloshiisa ka qayb qaadanaya macaayishta soo gelay oo u baahan yahy qaliilan wax yar oo maa aada u yar baa tashkuruuna ilahay ku shukriyaysaan iyadoo saa laydin galay baa haddana shukri laydinka lahay inta shukriyaysa waa idinku yarta haddana intaasi shukrigii looga baahnaa lama imaanayso wax yar baabaad shukriyaysaanba ama in yaroo idinka idinka mid aa shukriyayso ilahay umaad cebnay subxana wa tacala inta kale waxaabad muddaaba inay iyagu leeyihiin wax oo iyagu abuurteen oo samaysteen ilaahayba ma yaqaanaan ama waaba la dagaalamahayaanba rabbigii waxaan diyaariyo isku habeeyey oo sida wax ugu qorsheeyey bayba dagaal kula jiraan walaqad khalaqnaakum uma sawarnaakum uma qulnaa lilmalaaikati isjuduu liaadama fasajaduu ilaa ibliisa lam yakun min asaajidiin halkan waxaa laga gudagalay qisadii abuurka bini aadamka iyo dhacdadii dhex martay aadam abulbashar calayhi wacalaa nabiyina salaatu wasalaam iyo ibliis walaqad khalaqnaakum xaqiiqa waan idin abuurnay uma kadibna sawarnaakum waanu idin suuraynay uma kadibna qulnaa waxaanu nidhi lilmalaa'ikati malaa'igtii waxaan ku nidhi isjuduu sujuuda liaadama aadam u sujuuda fasajaduu markaasay sujuudeen ilaa ibliisa ibliis mooye lam yakun muusan ahaanin isagu min asaajidiina kuwa sujuuda mid ka mida muusan noqonin qaala rabbi wuxuu ihi subxaana wa tacaala maa manacaka maxaa kuu diiday ibliisow anlaa tasjuda ay an tasjuda inaad sujuuddo laada siliya tawkiid id wakti amartuka aan ku amray markaan ku amray inaad sujuuddo maxaa kuu diiday oo amarka qaadato qaala wuxuu ihi ana anigu khayrun baanaa mid ka khayr badan minhu aadam maxaa yeelay khalaqtanii waad iga abuurtay min naarin dab baad iga abuurtay wa khalaqtahu isagana waad abuurtay min diinin dhoobaad ka abuurtay qisadan in badan bay qur-aanka kusoo noqnoqotaa ujeedada laga leeyahay waa laba arrimood marka koowaad waxa weeye in laynagu baraarujiyo aabbaheen sharafkiisa innaguna aynu ka dhaxalay aadamaha sharafka ilaahay siiyey subxana wa tacaala ta labaadee meesha ku jirtaay waxay tahay in laynagu baraarujiyo cadowgeenna rasmiga ah iyo cadaawadeenu meesha ka soo bilaabatay arrimaha iyo duruustaasaa lnyaa laynaga siinaya qisadan sidaas daraaddeed bay qur-aanka in badan kusoo noqnoqotaa waanu idin abuurnay buu rabbi yihi subxana wa tacala waan idin abuurnaydaa waxaa laga wadaa abuuristii nebi aadam baa laga wadaa maxaa yeelay aabbaha abuuristiisu waa adiga abuuristaadigu isaga haddaan la abuuri lahayn miyaa lagu abuuri lahay khalaqnaakum innaga waxaa laynoogu jeedinayaa iyo basharkao dhan ayadoo ujeeddadu ay tahay aadam baan abuurnay iyadoo laga wado haddana inagoo dhan waxaa laynooga dhigay maxaa yeelay aadam abuurkiisu waa inaga abuurkeena saas way macanaa aadam baan abuurnay kadibna waanu idin suuraynay waanu idin abuurnay kadibna waan idin suuraynay aadam baa laga wada yani aadam ilahi subxana watacala dhoobuu ka abuuray waa kan soo marnay waana u tegi doonaa dhoobadii markii laga abuuray baa rabbi subxaana watacala malaaigtii wuxuu ku yihi sujuuda waxaa suuradaha aayadaha qaarkood muujinaya in abuurin baa mala oo rabbi ku yihi subxana watacala waxaan abuuri doonaa yani makhluuq makhluuqaadkayga ka midaan dhooba abuuri doonaa waa inaad sujuudaan bay bahaayeen malaaigtu abuurkiisaa la sugaa malaaigtiis markii la yidhi sujuuda kul sujuudeen ilaa muusan kuwii sujuuday ma noqonin waa diiday waa isa soo taagay macna sabab malaa'ig baa lala hadlayey ibliis see buu hadalkii malaa'igta loo jeedinahayay isagoo ku galay jawaabtu waxa weeyaan malaa'igtuuba ka tirsanaaba abuurka kagama tirsanayna waa kaga gadisnaa sida xadiidka nabigeena kusugan sal ly slam qur-aankuna tilmaamayo malaa'igta nuur baa laga abuuray jinka oo ibliis ka aadamahana waxaa laga abuuray dhoobaa laga abuuray marka abuurka maadada uu ka samaysan yahay iyo cunsurkuu ka abuuran yahay malaa'igta la mid ma aha laakiin muxuu kaga mid ahaa xagga shaqada iyo camalka kooxda malaa'igtu ku dhex jirayoo kaga mid ahaayo xaggaasuu kaga mid ahaa hadalka dadkii loo jeediyey malaa'igtii loo jeediyey buu marka ku dhex jiray saas daraaddeed ayaa waxaa la yidhi maxaa kuu diiday inaad sujuuddo markaan ku amray amarku inuu isaga qabtay sidaasad ku garan id amartuka baa lagu yidhi markaan ku amray inaad sujuuddo maxaa kuu diido amar ka qaadato wuxuu yidhi waxaan u diiday anaa ka khayr badan anaa ka fiican kan aad leedahay u sujuud maxaa yeelay aniga dab baad iga abuurtay isagana dhoobaad ka abuurtay dhooba iyo dabna dabka ka fiican macnaha waxa weeyaan laciinka habaar ku dhacni ilaahay subxaana wa tacaala lacnadiisaa ku dhacdee meeshuu wax ka fiiriyey waxa weeye jinsigiisii iyo asalkiisiibuu dib ugu noqday ilaahay amarka siiyey iyo karaamaynta aadam la karaameeyey iyo maba qadarinba waxaasoo dhan isagoon baa dib isugu foofay dib wuxuu u milicsaday maadaduu ka abuurnaa markaasuu isla weynaaday oo xoogaa isagii baa is-afuufay isbuufiyey markaasu wuxuu la noqday inuu aadam kaba fiican yahay wuxuu leeyahay marka anoo ka fiican oo abuurka maadadan ka abuurnahay kaga fiican isagu inuu ii sujuudo yahay ma aha inaan anigu u sujuudo laba kala fiican ka laga fiican yahay bay tahay inuu sujuudo oo ka ka fiican u sujuudo anigaa ka fiican marka oo ka khayr badan see baan anigii ka khayr badnaa isaga ugu sujuuday waxaa la yidhahdaa wax ku faana cunsurkiisa iyo asalkiisa ku faana iyo dhalashadiisa wuxuu ka samaysan yahay ibliis baa ugu horreeyay in alla inta nasabkooda iyo dhalashadooda iyo waxay ka abuuran yihiin ku faanaysana isaga unbay ku raaceen saas manaa ree hebel baan ahay on dadkan kaga fiicnahay waa shaqo ibliis wey ibliisna waxa ka raacay waad aragtaan soo malaayi kama raacay waxaa ka raacay lacnad ilaahay oo weligiiba daba socota ayaa macnaa waxa wey meesha ka qaada ninka marka reer ahaan iyo dhalasho ahaan baan dadka kaga qiimo badnahay le shaqadii iyo dhaqankii ibliis buu hayaa meeshaana in lagu hungoobo oo balaayo ka raacda mooyaane wax faa-idaa lagala kulmi maayo nin cunsurkiisa ku faana ibliis baa ugu horreeyey cunsurkiisa ninkii ku faana waa u ibliis macnaha sidaas weeyaan ayib taasaa marka layna baraya wadkur walaqad walaqad khalaqnaakum waan idin abuurnay aabihiin aadam baan abuurnay wey uma kadibna sawarnaakum waan idin suuraynay oo sawirkan quruxda badan baan idin siinay uma kadibna qulnaa waxaanu nidhi lilmalaaikati malaaigtii waxaan ku nidhi isjuduu sujuuda liaadama aadam u sujuuda fasajaduu markaasay sujuudeen ilaa ibliisa ibliis mooye lam yakun isagu muusan ahaanin min asaajidiina kuwii sujuuday ka muusan mid noqonin qaala rabbi wuxu uhi subxana wa tacala maa manacaka maxaa kuu diiday anlaa tasjuda ay an tasjuda inaad sujuuddo laada siliya tawkiid sida fii suurati saad aan ugu tegi doono maa manacaka an tasjuda limaa khalaqtu biyadaya iyadoo laadii laga tegay ama qaabab kalay marayaan ibnu kathiir iyo ibnu jariir tobari iyo oo ficilkay leeyihiin macno ficil kalaa yaa la geliyo waa mudaman bay leeyihin macna lakin taa horan iska mar qaala wuxuu yihi maa manacaka maxaa kuu diiday anlaa tasjuda an tasjuda inaad sujuuddo maxaa kuu diiday id waktigii amartuka aan ku amray qaala wuxuu yihi ana anigu khayrun mid ka khayr badan baanahay waxa ii diiday khayrun mid ka khayr badan baanahay minhu isaga xaggiisa yacni dembiguu galay iyo wuxuu ku cudur daaranayo wuxuu ku cudur daaranayaa markaba sii weyn ana anigu khayrun mid ka khayr badan baanahay minhu isaga aadam ah maxaa yeelay khalaqtanii waad i abuurtay min naarin dab baad iga abuurtay wa khalaqta waad abuurtay min diinin dhoobaad ka abuurtay waxay leeyihin culimadu dhoobada iyo dabka markii laysu fiiriyo xataa haddii qiyaasta uu wato lala aado dhoobada iyo dabka dhoobadaa ka fiican maaha inay yani dab ka fiican dhoobada dabeecaddeedu way degan tahay nabaataadka soo baxo dhan iyada soo inay wax koriso ay wax kobciso hooyo u noqotay asal u tahay dabkuse qaray leedahay oo waxbay qarisaa dabku laakiin wax alla wuxuu helana wuu gubaa meel la kuu asturi maayo marka muxuu kaga khayr badan yahy meesha unbay la gashay mooye xataa qiyaaskiisu sax maaha qiyaaskiisu sax maaha ayib laakiin nin ilaahay subxaana wa tacaala uu luminahayo lumahaya adigu miyaad hanuunin kartaa meel unbay wax iska tusiyo dariishad unba wax ka arkay bes waka halkaas ku dhaqaajinay qaala rabbi wuxu uhi subxaana wa tacaala fahbit roobo oo deg minhaa jannada xaggeeda ka deg famaa yakunu ma ahaanin laka adiga kuma ahaanin an tatakabara inaad iskibriso fiiha jannada dhexdeeda inaad isku kibrisa fakhruj bax inaka adigu min asaakiriina kuwa dulloobay oo liitaad ka mid tahay kuwa dullaysan oo liitaad ka mid tahay deg baa le bax baa le qaala wuxuu yihi andirnii is a andirnii ii kaadi allow ilaa yawmin maalin intii laga gaadhayo yubcatuuna oo lasoo saaray qaala rabbi wuxuu yihi inaka adigu min almundariina kuwa loo kaadinaya ka mid yani markiiba amar baa la siiye waxaa la yidhi meeshan meel lagu kibra mehe hoos aad baa la samaawaadka iyo jannada iyo caalamkaa sare meel laysku weynaysiiyo laysku kibra maha meel lagu kibra maha waa meel malaa'ig ilaahay aan caasiin oo amarkii ka soo baxa qaata oo tawaaducaya khalqiga halkaa ku nooli khalqi iskibriye maaha meel kibir loogu talagalayna maaha ka deg baa la yidhi meesha deg baa la yidhi inaad isku kibriso malhid ka bax baa la yidhi oo hoos u bax maxaa yeelay saakiriintaad ka mid meeshii uu inuu isa sarraysiinta ka raadinahayay baa wuxuu kala kulmay tii uu raadinayey cagsigeedii buu la kulmay waxoogaa soomuusa raba inuu kor isu yara qaado kor isu qaadidii uu raadinahayay waxay dhashay inuu hoos u dhaco oo xataa meeshii markaa uu joogay hoos uga soo dego sidaas weeyaanoo haddaad doonayso kor in laguu qaado waa la tawaaducaa ilaahay inuu kor kuu qaado haddaad doonayso waa laisliidaa oo naftaada lama kibriyo oo laysma weynaysiiyo oo adigu inta laysku foofo laysuma bogo bal waxaa la mar walba inaad naftaada xaqirtood isyasto ayaad ku heli kartaa inuu ilahay kor kuu qaado subxana wa tacala laakiin haddaad kor isu qaado dhulkaa lagugu dhufanay rabbi subxaana wa tacaala dhaqankiisu waa saas iyo caadadiisu kii iskibriyana in dhulka lagu dhufto kii tawaaduco isliidoo naftiisa xaqiro ilahay dartii u xaqirana kor loo qaado marka meeshuu sarrayn ka raadinayay buu hooseyn kala kulmay fakhruj inaka min asaakiriin baa le markaasuu wuxuu ku calaacalay oo ku baryootamay ilaahayow ii kaadi inta la soo saaray ilaa maalinta la soo saaray laga gaadhay waa lagaa ogoladay baa le maalinta la soo saaraya macnaha hadalkaa wuxuu ka wataa ilaa inta laga gaadhayo qiyaamada oo geeri aan ka nabadgalo ilaa yawmi yubcathuun ilan dhimashaa ka horey sooma dhimashada hore inuu ka nabadgalo doonayo laakiin ilahi subxaana wa tacala wuxu uhi inaka min almundariina kuwa loo kaadiyey baad ka mid tahy ilaa goorbaa loo kaadiyey ma ilaa maalinta lassoo saaray culimmadu waxay u badan yihiin mehe waxaa loo kaadiyey ilaa inta ay ka dhacayso yani waxa weeye afuufista hore a yani nafkiga hore iyo afuufista suurka ee hore ee adduunyada lagu gebagabaynayo inta laga gaadhayo unbaa loo ballan qaaday taa haddii la gaadho kuwa dhimanayo ku darmanay kadibna kuwa lasoo saara ku darmanay laakiin geeri in laga nabadgeliyaay maya taas maa saasaa loo badan yahy maana ayib qaala wuxuu yihi faahbit hoodo minhaa jannada ka hoodo minhaa damiirkeeda jannada in loo celiyaa loo badan yahay qaarna waxay leeyihiin meehe samada iyo meeshii sare uu joogay bay unoqonaysaa minhaada fahbit hoodo oo deg minhaa jannadii ka deg famaa yakunu ma ahaanin laka adiga an tatakabara inaad iskibriso fiiha jannada dhexeeda fakhruj bax inaka adigu min asaakiriina kuwa dulaysan ee liitaad ka mid tahay qaala wuxuu yihi andirnii ii kaadi ilaa yawmin yubcauuna ilaa yawmin maalin intii laga gaadhayo ilaa yawmin yubcathuuna maalinta la soo saarayo makhluuqaadka inta laga gaadhayo maalinka isa soo saaridda ilaa intaa ii kaadi hay dilin a oo muxuu u codsanaya talo ma inuu toobadkeenu doonayo maya dankan wata halla ii kaadiyadaasi yani jaaniskii uu ku argoosan lahaa buu doonayay ninkan ciil iyo xanaaq buuba la dhirtagaraad leeyahay ma aha inuu doonayo jaaniska inuu ka faaidaysto ilahay usoo noqo subxana watacala qaala wuxuu yihi rabbi subxaana watacaala inaka adigu min almundariina kuwa loo kaadiyey baad ka mid tahay waa lagugu kaadiyey ilaa ila alwaqti almacluum waqti ilaahay ogsoon yahay oo isagoo agtiisa ka qorshaysan baa lagu kaadinaya qaala wuxuu yihi fabimaa aqwaytanii taa markii damaanadaa uu helay inuu joogayo ilaa muddadaa ayuu marka waxay barnaamijkiisii uu ku shaqayn lahaa adduunyada buu soo bandhigay waa dhiiraday marka qaala wuxuu yihi fabimaa aqwaytanii luminta aada i lumisay darteed luminta allow aada i lumisay sababteed la aqcudanna walla inaan u fadhiisan oo fadhiisan lahum ayaga inaan u fadhiisanayaa siraadaka jidkaaga almustaqiima ee toosan uma kadibna la aatiyannahum waan u imaan min bayni min bayni aydiihim xaggooda horaan uga imaan wa min khalfihim iyo xaggooda dambe wa can aymaanihim midigyaalkooda wa can shamaailihim iyo bidixyaalkoodayaan uga imaanaya walaa tajidu heli maysid markaan dhinacyadaa uga imaado akarahum intooda badan shaakiriina ayagoo kugu shukrinay waa dhaartay marka warkiisiibu caddays waad i lumisay soo maaha oo cadaab baad igu xukuntay naxariistaadiina waad iga fogaysay taas sababteeda aada igu samaysay maxaa sababtaa maxaad saa igu gashay waxaa la igu galay soo maaha aadam darti iyo carruurtiisa waan argoosan buu le marka lumintaa aad lumisay sababteed walle inaan jidkaaga toosan u fadhiisan bu aadam iyo carruurtiisa jidka toosan macnaha waxa weeyaan waa jidka toosanay adiga kuugu imaanayaanay naxariistaada ku helayaanay jannada ku gelayaan oo ilahay in la adeeca jidkaasaan udhex fadhiisan bu le markaan jidka u dhex fadhiisana dhinac walbaan kasoo geli xagga horaan kaga imaan gadaal baan kaga imaan midig baan kaga imaan bidix baan kaga imaan markaan intaa ku sameeyana intooda badan ayagoo kugu shukriya heli maysa waan duubsanay intooda badan saasuu leey waa dhaartay soo ma oo maqaybkiiyo waxyaalaha soo socduu ogaa seebuu dhaartan u dhaartay intooda badan inuu duubsan doono see dhaartan isaga ku timi wuu malaynahayey laakiin siduu malaynahayy buu ilahay qadaray noqotay walaqad sadaqa calayhim ibliisu dannahu faatabacuuhu ilaa fariiqan min almu'miniin malihiisiibuu ku rumeeyey dushooda markaasay intoodii badnaa raaceen wax yaroo muminiina mooyaan marka wuu malaynayey laakiin malihii baa u dhaboobay saas mana ayib qaala wuxuu yihi fabimaa aqwaytanii ba'daasi fabimaada qasam waa laga dhigaa oo waxaa la yidhaha fabimaa aqwaytanii luminta aada i lumisay baan ku dhaartaye saas waa la yidhaha ayib ama fabimaa aqwaytanii habaabinta aada i habaabisay ama luminta aada i lumisay sababteed la aqcudanna walla inaan u fadhiisan oon u fadhiisan lahum iyaga siraadaka jidkaagaan u fadhiisanaya almustaqiima ee toosan jidkaaga toosan baan u dhex fadhiisan islaamnimadii iyo khayrkii iyo daacadii iyo salaadii iyo wanaaggii baan udhex fadhiisan uma kadibna la'aatiyannahum waan imaan min bayni aydiihim dhankooda horaan uga imaan la'aatiyannahum waan u imaan min bayni aydiihim xaggooda horaan uga imaanay xagga hore waxay leeyihin culimadu dhanka hore waa aakharo ilan aakhara inaga horrayse dhanka aakharaan ka soo gelayaayo aakaradoodii inay u shaqaystaan baan garab marin min bayni aydii wuxuuba ku leeyahay aakhara maba jirtaba war laysma soo saarahay haddii aad ka diido uu kaa dhaadhiciyo inay aakhara jirtana wuxuu ku leeyahay war ilahi waa kafuur raxiima waxba islugoyn iska jir iska seexo dhankii aakhiradaadii buu kaa geli salaadii buu kaa geli daacadii buu kaa geli xaggii wuxuu kaa gelayaa aakharo wa min khalfihim xaggooda dambana waan uga imaan dhanka dambana waa adduunyadii oo adduunyadiibuu uqurxinaya adduunyadiibuu u qurxinaya inay ku mashquulaan waktigoodao dhan ku lumiyaan ayada keliyata aysa siiyaan wa min khalfihim dhanka dambana waan uga imaan oo adduunyadii baan ku mashquulin wa can aymaanihim midigyaalkana waan uga imaanoo waa xagga acmaashii saalixa ahayd acmaasha saalixa ilaahay kuu dhaweynaysuu kaasoo geli salaadiiye soonkiiyo xajkiiyo cumradiiy yani sadaqadiiy dhankaasu kaasoo gelay markaasuu ku nacsinay salaadiibuu ku nacsin soonkiibuu ku nacsin sadaqadii wanaagganuu ku nacsinay wa can shamaailihim bidixyaalkana waan kaga imaani waxa weeyaan xumaantii iyo dembiyadii xagga dembiyadana waan kasoo geliyo dembigaan jeclaysiinay zinadu way fiican tahay quruxsan tahay argooso oo wax dil waxad waad gaajaysan tahay yani waxa weye gaal hunguri ka raadso waaga iska gaalow waxaanu kugu sheekeynay wa can shamaailihim bidixyaalkana waan kasoo gelay walaa tajidu heli maysid akarahum intooda badani shaakiriina inay yihiin kuwa kugu shukriya saasuu ilahay hortiisa ku dhaartay subxana wa tacala ayib rasuulkeena sal lay slam xadiis saxiixa ka sugan oo uu leeyahay rasuulku sal lay slam yani ina shayطaana qacada libni aadama biatruqihi shaydaanku ibni aadamka wuxuu u fadhiistay jidadkiisao dhan qacada lahu biariiqi lislaam marka ugu horeysaba jidka islaamnimadu u fadhiya soo inuu ruuxu inuu soo islaamo lama rabin jidka islaamnimadu u fadhiya markaasu wuxuu ku leeyahay atuslimu watadaru diinaka wa diina aaba'ika wa aabaa'i aaba'ika war miyaad islaami oo ma diintaadii baad ka tegi diintii aabayaasha iyo awyada dhaqankoodii hidiyo dhaqankii miyaad ka tegi war ha yeelin buu leeyahy hadduu caasiyo ruuxaasi oo intuu ku amar diido uu islaamo intaa kaga hadhi maayo haddana wuxuu u fadhiisanayaa dariiqu lhijra ila ruux markuu soo islaamo inuu waddamada gaalada ka hijroodo jidkii uu ku hijroon lahaa buu haddana u fadhiisanaya markaasu wuxuu ku leeyahay tuhaajiru wa tadacu ardaka wa samaa'aka wa inamaa mathalu lmuhaajiri ka mathali lfarasi fi tiwal war ma dhulkaagaad ka teg ma waddankaagaad ka teg ma dadkaad dhalata baad ka teg ma meelaadaad aqoonin baad aadi war muhaajirkii hijradu waa sidii faras lugta ka xidhan oo kale war ha yeelin hadduu ku amar diido taana kaga adkaado caasiyo kaga hari maayo intaasi jidka jihaadku haddana ufadhiisanay jidka jihaadku ufadhiisanay markaasu wuxuu ku leeyahay atujaahidu fa huwa juhdu nafsi walmaal war waa naf iyo maal khatartood wey iyo yani halisgelintood fatuqaatilu watuqtal fatunkaxu lmar'atu wa yuqsamu lmaalu war xaaskaagii baa la guursan oo xoolahaagii baa la qaybsan oo waa lagu dili war ha yeeli meeshu waa halis dambaaburi iyo sawaarikh iyo madaafiic baa ka socota soo noqon maysa ha ka tegin xoolahaaga iyo dhulkaaga saasuu ku leeyay hadduu taana caasiyo intuu ku amar diido uu tago wuxuu rasuulku yihi sal ly wasalam ilaahay wuxuu xaq iskaga dhigay ruuxa noocaasoo kale inuu jannada geliyo haddii la dilo iyo haddii ay biyo hafiyaan oo biyo ku dhinto iyo hadduu intuu gaadiidku saarnaa ka dhaco uu sidaa ku dhinto sabab kasta oo uu ku dhintaba ilaahay inuu jannada geliyo buu waajib rabbi iskaga dhigay subxana watacala sooma jid walba waa ku fadhiisanaya mid markaad kaga rayso ood kaga adkaato kii ku xigay buu kusii fadhiya sooma adugu markaas guriga markaad kasoo baxayso salaada usoo socoto wuxuu kuleeyahay war iska joogo waxba guriga waa lagu tukan karaayo moogtaa buu kuleeyahy haddaad tidhahdo war guriga laguma tukan karaya waxaa lagu tukadaa waa masaajidka ood soo dhaafto haddana wuxuu ku fadhiyaa meelaha masaajidkii baad soo gasho masaajidki waa kudaba socda salaadii markaad gasho salaadii buu ku dhex fadhiyaa wuxuu ku xusuusinayaa dukaankii iyo maanta maxaad dayn bixisay iyo maxaa ku soo galay weliba ku daba socda marnaba kaa hadhi maayo jid alle jidkii meeshaad kaga raysa mooyaane ka kaa horreeyu kuusii fadhiyaa macnaheedu waxa weeye ninkani waa nin aan shaqo kale lahayn bal idinku u fiirsada oo yacni ilaa maalinkii nebi aadam la abuuray ilaa maanta ninka uu shaqadiisu tahay bini aadam siduu u nubin lahaa khibro intee la eg buu uleeyahay camalka noocaas lixdan sano adigu hawshaad ka shaqayso soo khibro uma yeeday khatar wey a saas weya waana laynoo tilmaami doonaa khatarta qaala rabbi wuxuu ku yihi subxaana wa tacaala ukhruj bax minhaa jannada xaggeeda ka bax mad'uuman xaal aad tahay mid la ceebeeyey madxuuran oo la eriyey oo ilahay naxariistiisa laga fogeeyey laman tabicaka ciddii ku raacda oo minhum ayaga ka mid a laamla'anna walle inaan buuxin oo buuxin jahannamo inaan ka buuxini minkum idinka ajmaciina xaalaad idishiin macnaha rabbi subxana wa tacala jawaabtiisu wata waxaa la yidhi jannada horta ka teg mar labaad socala yidhi dhaaf meesha adiga oo ceebaysan oo la fool xumeeyey naxariis ilaahayna laga fogeeyo o lagaa eriyo o lagu dayriyey haddaad adigu ku dhaaratay inaad aadam carruurtiisa duufsanayso waxaad duufsan karta duufsanle anigana waxaa dhaar iga ah adiga iyo inta ku raacdaba inaan jahannamo idinka buuxiyo meeshaasaa marka lagu kala baxay soo ma aragta jahannamo ninkii ku talagashanow ninkaa raac way marka shaqada u wataayo waxa weeya waxaad inaadu naarta jahannamo loogu weheliyeeno xaasidnimo saas way macnaha ukhruj bax minhaa jannadii ka bax mad'uuman xaal aad tahay mid la ceebeeyey ama la fool xumeeyey madxuuran oo la eriyey oo ilaahay naxariistii laga fogayey laman ciddii tabacaka ku raacda oo minhum ayaga ka mid a laamla'anna walle inaan buuxin oo baax buuxin jahannamo ayaan ka buuxinayaa minkum xaalu idinka idinka mid yihin ajmaciina xaalaad idishiin wayaa aadamu aadamow uskun deg anta adiga iyo wasawjaka xaaskaagu wasawjuka xaaskaagu aljannata jannada dega fakulaa cuna min xayu meel alla meeshii shituma aad doontaan ka cuna walaa taqrabaa ha u dhawaanina haadihi shajarata geedan ha u dhawaanina oo fatakuunaa aada ahaataan haddaad u dhawaadaan min alaalimiina kuwa aalimiinta aad ka mid noqotaan fawaswasa wuu waswaasiyey lahumaa aadam iyo xaawo ashayaanu shaydaankiibaa waswaasiyey liyubdiya si uu u muujiyo ayuu u waswaasiyey lahumaa labadooda si ugu muujiyo maa wuuriya wixii la qariyey canhumaa xaggooda laga qariyey oo min saw-aatihimaa cawrooyinkooda ah wa qaala wuxuu ku yidhi markaa maa nahaakumaa idinkama reebin rabbukumaa rabbigiin can haadihi shajarati geedan idinkama reebin ilaa an takuunaa ilaa lianlaa takuunaa inaydaan ahaanin darteed mooye malakayni laba malag inaydaan ahaanin darteed mooye wax kale idinkama reebin aw amase takuunaa inaydaan ahaanin sababteed darteed mooye wax kale idinkama reebin min alkhaalidiina kuwa waara inaad ka mid noqotaan taa unbaa laydin diiday macnaheedu waxa weeye rabbi subxaana wa tacaala aadam markaa kadib wuxuu ku yidhi aadamow adig iyo xaaskaaga xawaa waxaad degtaan jannada dagal jannada dagal meel alla meeshii aada doontaanna yani ka cuna jannadaa ballaadhan ee waasaca dhankaad doontaan u foof geedkaad doontaan cuna saad doontaan u mushaaxa tabashleeya raaxaystale waa idinkaa laakiin hal geeda iska jira hal geed waxaa uun geed batay oo khayr batay oo jannada dhex yaalla geed keliya muxuu yahay geedkaas geedkaas ilahay baa garanay geedan baa lagu yidhi waa loo sheegay laakiin naga miyaa laynoo sheegay geedaya maxaase nagagaba xidhanba geedkaya ma qurax baa misanska waxbay nagama gelin faa'iday nagagama xidhnaa geedan baa layidhi iska jir haddaad geedan taabataan ood cuntaan adiga xaaskaagu daalimiintaad ka mid noqonaysaan u fiirsada bal ilahay bini aadamka subxaana wa tacaala sida ugu nimceeyey jannada hal geed keliyaa loo diiday aadam iyo xaawa inagana adduunyada markuu ilahay inoo soo dejiyey waxa uu inaga xaaraameeyey wuxuu inoo xalaaleeyey wuxuu inoo xalaaleeyey aada u badan wuxuu inaga xaaraameeyey waa in yar sooma qul inamaa xarama rabb waa bini aadam daciif manu waxaa saa ku hadlay shaydaanka iyo macnaha ibliis iyana waa ka awood badan yahay insaanka wasaaisha uu kula xidhiiray iyo qaabka ula xidhiiray ilaahay baa garanaya lakin ula xidhiiray wuu waswaasiyey oo sheeko qarsoon buu u dhiibay waswaaska waxaa la yidhahdaa waa sheekada qarsoon oo si hoos ahaana lagugu dhiibo sheeko qarsoon buu u dhiibay sheekadii waxay ahayd ujeeddada uu ugu sheekaynayo o u waswaasinayo waxay ahayd in uu cawradooda la qariyey uu muujiyo way qarsoonaayeen oo cawradooda way asturnayd maxay ku asturnayd ilaahay baa garanaya laakiin way asturnayd inuu cawradaa muujiyo oo uu qaawiyo unbuu dantiisu ay ahayd saasuu ka shaqaynaya markaasaa wuxuu ku yidhi aadam iyo xaawey beerta inteeda kale wataa jannadii laydiin ogolaayay geedkan maxaa laydinku diiday geedkan maxaa laydin bal xikmadda ku jirta maxay in laydin diiday waxaa laydinku diiday anaa idiin sheegay meeshan waan idinka xogaalsanahay wy anaa meeshan oday waddo ka muddo ka ahayo ka shaqayn jiray iweydiiya haye anaa xoogaal anaa xoogaala iwarsada sababta laydinku diiday waxa weeye laba arrimood baa laydinkala dagaalamaya ama inaad malaa'ig noqotaan baa laydin diiday ama inaad waartaan oo geeri ka badbaadaan baa laydin diiday labadaaba waxaa lagu gaadhaa geedkan cunitaankiisa ilaahayna labadaasuu idinkala dagaalamahaya marka geedan waa waxaan ugu tegi doonaa suurad kaleeto hal adulluka calaa shajarati alkhuldi wa mulkin laa yabla boqortooyo waarta waaritaan iyo boqortooyo geedaad ku gaadhana ba idinku saabud marka sheekadaasi uu naashnaashay oo si fiican u qurxiyey buu tusay oo uu macnaha taabsiiyey sidaasuu marka ku yidhi wayaa aadamu aadamu buu rabbi yihi subxana wa tacaala uskun deg anta adiga yani waxa way askun anta adiga iyo wazawjuka xaaskaagu aljannata jannada askuma oo fakulaa cuna min xayu meeshii shituma aada doontaan meel alla meeshaad doontaan ka cuna mara oo tamashleeya wey walaa taqraba ha u dhawaanina haadihi shajarata geedan ha u dhawaanina middan ha u dhawaanina tan un iska jira oo fatakuunaaha kolkaa aad ahaataan haddaad u dhawaataan min alaalimiina aalimiinta aad ka mid noqotaan fawaswasa wuu waswaasiyey lahumaa labadooda ashaydaanu shaydaan baa waswaasiyey muxuu u waswaasiyey dantuu ka lahaa maxay tahay liyubdiye inuu muujiyo daraaddeed lahumaa labadooda inuu u muujiyo maa wuriya wixii la qariyey canhumaa labadooda laga qariyey oo min saw-aatihimaa cawrooyinkeeda cawrooyinkooda cawradoodiioo ilaahay u asturay inuu marada ka qaado oo qaawiyo dantuu leeyahay waa taas oo macnaha waxa weeye ay muuqato banaanka kusoo dhacdo wa qaala warkaasaa wuxuu yihi maa nahaakuma idinkama reebin rabbukumaa rabbigiin idinkama reebin can haadihi shajarati geedan xaggeeda idinkama reebin ilaa an takuunaa inaad ahaanaysaan mooye ama ilaa an takuna lianlaa takuuna inaydaan ahaanin darteed mooye malakayni laba malag inaydaan ahaanin aw takuuna inaydaan ahaanin min alkhaalidiina kuwa waaraya inaydaan ahaanin daraaddeed ayaa laydinku diiday wax kale laydinkama reebin waqasamahumaa ninkani marka waa ninkii rabbi aadam uu ku yidhi iska jir aadamu cadowgaaga wey ninkaas iska jir buu ku yidhi marka durba si uu aadam wax uga dhagaystaayo way adagta cadowgaagii ood arkayso oo aan kuusoo gabanin inaad hadalkiisa muqashahay ma fududa ayib dhinac kaluu ka soo galay marka wa qaasamahumaa wuu u dhaartay innii anigu buu ugu dhaartay lakumaa labadiinna la min annaasixiina kuwa idin naseexeynayaan ka mid ah daacad baan ah fadallaahumaa dallaahumaa wuu laalaadiyey aadam iyo xaawo biguruurin kedin darteed ama biguruurin kedin iyagoo ku dheehan oo uu kediyey falamaa goortii daaqaa ay dhadhamiyeen ashajarata geedii ayaa badad waxaa muuqatay lahumaa labadooda saw-aatuhumaa cawrooyinkoodii baa u muuqday wa dafiqaa waxay bilaabeen oo gudagaleen yaksifaani inay isku dhadhajiyaan oo isku karkara inay karkaraan oo dhadhajiyaan calayhimaa dushooda min waraqi ljannati jannada caleemaheeda xaggooda inay wax iskaga dhadhajiyaan oo jidhkooda saarsaaraan wanaadaahumaa waxaa u dhawaaqay markaa rabbuhumaa rabbigood baa u dhawaaqay wuxuu ku yidhi alam anhakumaa aadam iyo xaw aadam iyo xawayso idinkama reebin can tilkumaa tiina ashajarati ee geeda geedaasoo idinkama reebin idinma diidin oo wa aqul soomaana odhanin lakumaa idinka idinkuma odhanin ina shaydaana shaydaan lakumaa labadiina caduwan cadow buudiyaha mubiinun oo cad xaggee idinka martay hadalkii wey macana markii uu arkay inay waxoogaa ay ka taagan yihiin oo hadalkiisa aysan ku qancin ayuu u dhaartay labadooda wuxuu ugu dhaartay waxaan ku dhaaranayaa oo uu dhaar ku maray inaan daacad idin ah idiinna naseexaynaya waa idiin naseexaynaya waxaydaan ogeyn baan idiin sheegaya danihiinaan ka shaqaynaya daacad baan idiin ahay dan idinkuma wato saasuu ugu dhaartay markaa way marka aadam warka uu rumaysanayo nebi aadam calayhi salaam markuu warka rumayo ka maxaa yeelay waxoogaa waxaa ku weynaa ilaahay in been loogu dhaarto oo magac ilaahay ruux been sheegaya uu ku dhaartahay arrinkaasa la cuslaa macnaha marka waa meesha macnaha culimada selafka qaar ka mid ay yidhahdeen yani man khadacnaa billahi in khadacna lahu ninkii ilaahay dartii nagu sira wuu na siri karaa waan yani waan u sirmaynaa maxaa yeele ilahay xaggiisa haddii lagaa soo galo ilahayna aad ku kalsoon tahay agtaadana ku wen yahay allihii kugu weynaa xaggiisa haddii lagaa soo galo waa lagu siri karaa saas weeyaan marka ilaahay magiciisaasuu kus yuu ku kalsooni geliyo ugu dhaartay fadallaahumaa biguruurin dalliga waxaa la yidhahdaa laalaadinta shayga meel sare marka inta laga soo laalaadiya meel hoose loo laalaadiya la yidhahda ujeedada laga leeyahayna waxa weeyaan iyo macnuhu yacni markoodii hore ilaahay daacadiisa soomayna kusugnayn ibliisna waa iska ilaalinaya geediina waa iska ilaalinaya meel saray joogeen marka meel saray joogeen marka uu doonayo inay shaygan ka qaataan oo waxay hadda kahor ku qanacsanaayeen uu ka bedelo wuu soo dejiyey oo wuu soo dabciyey uu soo laalaadiyey saas way maana adiga markaad u aragto shaygani inuu ku dhibahayo in lagaa qanciyo shaygani inay faa-iida kuugu jirtahay soo shaqo badan uma baha in lagu soo dabciyo oo lagu soo jiido oo lagu soo laalaadiyo meeshii kore eed joogtay hoos lagaaga soo dejiyo aad u baahanta ilaa aad ku qanacdo marka kadib aad samayn soo ma fadallaahumaa biquruurin wuu soo laalaadiyey oo meeshii koray joogeen buu hoos uga soo dejiye wuu soo dabciyey labadoodii biguruurin kado yani dhaartii uu dhaartay iyo wixii yani qurxiyey iyo wixiibuu ku kadiyey taasaa keentay marka inuu soo dabcaan oo macnaha waxa weeye uu soo laalaadiyey lamada markay geedii cuneen ayaa cawradoodii banaanka usoo baxday cawradii qarsoonayd ee asturnayd ayaa banaanka kusoo dhacday asturkii baa baaba-ay waxay ku asturnayd ilahay baa garanaya markaasaa waxay bilaabeen waa yaxyaxeen waa xishoodeen wixii qarsoonaa oo maanta banaanka yaalaay markaasaa waxay bilaabeen caleemihii geedaha jannada intay soo guraan inay marya ka dhigtaan oo jirkii saarsaaraan asturaanoo meelihii cawrada ahaa inay ku dhadhajiyaan macnaha markaasaa rabbi u dhawaaqay subxana wa tacala aadam iyo xawoy soo idinma odhanne hadda ka hor geedkaa iska jira shaydaanku cadowbuu idin yahay iska ilaaliya soo idinma odhan xaggee hadalkaygii idinka maray maxaa idinku dhacayo awey hadalkii digniintaydi xaggeed mariseen saas way maanaa nasiya aadam fa nasiya banuuh aadam waa halmaamay caruurtiisuna way halmaamay aadam waa halmaamay ilaahay subxaana wa tacaala dardaarankiisii iyo hadalkiisii buu halmaamay inay caruurtiisa halmaamtona halkaasay ka wadaan iyagu halkaasay ka wadaan macna ayib wa qaasamahumaa wuu u dhaartay wuxuu ugu dhaartay inii anigu lakumaa labadiina la min annaasixiina kuwa daacadda baan ka mid ah kuwa daacadda idiin ah oo idiin naseexaynaya ayaan ka mid ahay ee dan idinkuma watay hadalka iga yeela falamaa fadallaahuma wuu laalaadiyey xaawo iyo aadamo wuu soo dabciyey biquruurin kado isagoo ku dheehan isagoo kadin ku dheehan ama iyaga oo kadsoon oo la kadiyey biquruurin kado ay bimaa qarahuma bihi min alqasmi dhaartii iyo qurxintii iyo wixiibu ku kadiyey falamaa goortii daaqaa ay dhadhamiyeen ashajarata geedii markay dhadhamiyeen ayaa badad waxaa muuqatay lahumaa labadooda saw-aatuhumaa cawrooyinkoodii baa u muuqday wa dafiqaa waxay bilaabeen oo guda galeen yaksifaani inay karkaraan ama dhadhajiyaan calayhimaa dushooda inay ku karkaraan oo ku dhadhajiyaan min waraqi ljannati jannada geed caleemaheeda qaarkood jannada caleemaheeda qaar ka mida intay soo gooyaan inay cawradii saaraan oo ay isku asturaan bay markaa bilaabeen wanaadaahumaa wuu u dhawaaqay rabbuhumaa rabbigooda wuxuu ugu dhawaaqay alam anhakumaa soo idinkama reebin can tilkumaa tiinaasi ashajarati ee geed ah war taas iska jira sooma odhanin oo wa aqul soomaana odhanin lakumaa idinkaasoo idinkuma odhanin ina shaydaana shaydaan lakumaa labadiina caduwun cadow buu idin yahay mubiinun oo cadownimo iska cadda war ninkaa iska jira soo idinma odhanin hageed geysin hadalkaygii wey macna ayib qaala rabbana dalamna anfusana wain lam takfir lana watarxamna lanakunana min alkhasiriin qaala waxay yidhahdeen rabbanaa rabbiganow dalamnaa waan dulminay anfusanaa nafafyaalka nagaanu dulminay wain lam takfir haddaadan dhaafin lanaa annaga aadan noo dhaafin oo watarxamnaa aadan noo naxariisaninna lanakuunana waanu ahaanoo waanu ahaan min alkhasiriina kuwa khasaaray baanu ka mid noqon qaala rabbi wuxu uhi subxana watacala ihbituu dega baa lay saddexdiiniba aadam ibliis iyo xaawo israac bacdukum xaal qaarkiin libacdin qaarka kale caduwun cadow uu u yahay idinkoo cadow isu ah walakum waxaa idiin sugnaaday fil ardi dhulka dhexdiisa mustaqarun makaan sugnaansho wa mataacun iyo waxyaabo lagu raaxayso ilaa xiinin muddo intii laga gaadhay qaala rabbi wuxuu ihi subxaana wa tacaala fiihaa dhulka dhexdiisa ayaa taxyawna ku noolanaysaan wa fiihaa dhexdeeda ayaa tamuutuuna ku dhimanaysaan wa minhaa xaggeeda tukhrajuuna laydinka soo bixin doona aadam calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam khaladkii inuu galay oo marka uu yani wixii ilaahay ka reebay uu sameeyey waa iskartay marka markaasaa wuxuu bilaabay inuu ilahay u toobad keeno subxana wa tacala waa kaan soo marnay fatalaqaa aadamu min rabbihi kalimaatin fataaba caleyh ilaahay baa wuxuu baray oo ku ilhaamiyey kelimooyinkii iyo ereyooyinkii uu ku toobadkeeni lahaa ereyooyinkuu ku toobadkeeni lahaa ilaahay baray waa kuwan rabbanaa dalamnaa anfusana wain lam takfir lana watarxamna lanakunana min alkhasiriin alla waan khaldanay dulmi baanu samaynay haddaadan noo dembi dhaafinooda noo naxariisanina kuwa khasaare baanu ka mid noqonayna ilaahay na daba qabo allowna daba qabo oo khalad baanu galle yani waxa weeyaan hanugu hanugu siideen hana noo cadaabina naga dhaaf saas way macnaa rabbi subxaana wa tacaala marka wuxuu ku yidhi dega baa layihi dega saddexdiinima israaca idinkoo cadow isu ah macnaha waxa weeyaan aadam iyo xaawo caruurtay dhali doonaanna cadow bay isu yihin oo waa kanoo dagaalada aan dhammaanaynin baaba ka dhex socdaba ilaa qiyaami saaca ninkii loolan jiray ibliis iyo aadam iyo xaawana dhexdooda cadaawad baa taallo hada cadaawadaasi korbayba ka bilaabatay xagga sare intii la joogayba wabakaa laysku bilaabay dagaalkaa laysku soo bilaabo halkaa kasoo bilowday baa dhulka usoo degay marka cadaawad xiir xiira ah oon heshiis lahayn oo aan lahayn wadahadal lahayn yaa meeshan ka socota saasaa marka dhulku ku salaysa waa siraac iyo looltan siraac iyo looltan isaguna wuxuu ku dadaalayaa intuu duubsan karo inuu duubsado ayaguna waxa weeyaan maaragtay bal intii isbadbaadin karto ilahi subxana wa tacala naxariistiis ay badbaadiso dhulka waxaad ku leedihiin baa laleeyahay meelaad ku sugnaataan iyo yani waxyaaba aad ku raaxaysataan dhulkaa loo soo dejiyey dhulkiibaa ilahay uga dhigay meelo lagu sugnaan karo oo la degi karo noloshooda inta hadhe waxaa loogu talagalay in dhulka ku qaataan waxyaabihii ay ku noolaan lahaayeen ee ku raaxaysan lahaayeenna waa loo dhigo dhulkaa loo daadiyey ibliis iyo iyagiina meeshaa laysla keenay rabbi wuxuu yihi subxana wa tacala dhulka dhexdiisa aad ku noolaanaysaan isagaadna ku dhimanaysaan isagaana laydinka soo saari doonaayo marka dambe noolaynta dambe isagaa laydinka soo noolayn doona saasuu rabbi marka xukumay subxana wa tacala ilmo aadam xaggee lagu bilaabay marka ilmo aadam kor baa laga soo bilaabay kor bay ku dhasheen halkaasuu ilahay ku abuuray subxana wa tacala aadam iyo xaawo nolol aan dhib lahayn oo aan rafaad lahayn oo barwaaqo ah oo janno ah oon kadeed lahayn oon daal lahayn oon xamaali lahayn baa meeshaa ka jirta tii iyadahayd yaa inoo qoonsaday ninkan balaya ku dhacday gaaba inoo qoonsaday inaynu meesha nimaadno kareedka ah kaasaa sabab u ah dhulkan kareedka oo rafaadka ah oo kadiga ah oo ruuxii si kasta hadduu wax u haysta iyo hadduu qatan yahay marnaba uusan ku nasanaynin meeshan inaynu nimaadno isaga ka dambeey oo intaa waaba argos waa ugu filantaa munagaga hadho maya weli waa ina daba socda ilaa uu cadaabka ku ururiyo iyo naarta intuu heli karo weli waxwadaan ma demin cadhadiisu ma baabine ciilka u qabo macna saas weya qaala waxay yidhahdeen aadam iyo xaawo rabbanaa rabbiganow dalamnaa waan dulminay anfusanaa nafsiyaalkanagaan dulminay wain lam takfir haddaadan dhaafin lanaa annaga oo watarxamnaa aadan loo naxariisanina lanakuunanna waanu ahaano waanu ahaan min alkhaasiriina kuwa khasaaraanu ka mid noqonayn u fiirsada qisada waxyaabaha laynagu baraya waxaa ka mid ah aabihiin hadduu gafay soo idinku gafi maysaan ha ilan aabihiin baad raacaysaan laakiin markaad gaftaan aabihiin suu usoo noqday usoo noqday kullu bani aadam khata wa khayru lkhataa'iina tawaabuun saasaad ku kala fiicanti waad khaldamaysaan oo khalad wuu dhici lakin maxaa laydinka rabaa soo noqda ha isku halmaamina khaladku marku dhaco saas way maana qaala rabbi wuxuu ihi subxana watacaala ihbituu dega bacdukum qaarkiin xaal uu libacdin qaarka kale caduwun u yahay walakum waxaa idin sugnaaday fi lardi dhulka dhexdiisa mustaqarun makaanu sugnaansho meel lagu sugnaado wa mataacun iyo waxyaabo lagu raaxaysto ilaa xiinin muddo intii laga gaadhayo waa muddada geerida muddada adduunyada la gabagabaynaya ama geeridaba qaala rabbi wuxu uhi subxana watacaala fiiha dhulka dhexdiisaa taxyawna ku noolaanaysaan wa fiiha dhulka dhexdiisaa tamuutuuna ku dhimanaysaan wa minhaa xaggeedana tukhrajuna laydinka soo bixinay dayaxa ma la degi karaa iyo xidiga bini aadamku ku noolan kara maya ma degi karo ama ha la gaadho ama yaan la gaadhin waa la tegay iyo lama tegin iyo warkaa ka bax laakiin xaqiiqada meesha taalla kuma noolaan karo inuusan ku noolaan karin maxaa daliilu ah aayadana daliilu ah fiiha taxyawna wa fiiha tamuutuuna wa minha tukrajuun kawkab kale oo bini aadamku uu qaban karo ku noolaan karo ma jiro halkaa way meesha ilahay ugu talagalay subxana wa tacala saas yaa bani aadama aadam carruurtiisiiyow wiilashii aadamow markii qisadii aadam iyo dhex martay ibliis laynoo soo sheegay ayaa hadda inaga ilahay inala hadlaya subxana wa tacala qisadaa duruustii ku jirto inaga ina khusaysa baa laynoo sheegi yaa bani aadama aadam wiilashiisiiyo carruurtiisiiyo qad anzalnaa waan dejinay calaykum dushiina waxaan idinku soo dejinay libaasan dhar dharkaasoo yuwaarii qariya saw-aatikum cawrooyinkiina qariya wariishan iyo mid aad ku xaragootaan mid aad dhar aad ku xaragootaanoo qurux ziine iyo qurux wa libaasu taqwa alla ka cabsiga dharkiisa dalika kaa ayaa khayrun khayr badan dalika kaa oo dharka cabsida ah min aayaati illahi ilahay aayadihiisu ka mid yahay ama dharkao dhan ba dalika dharkaa laydiin soo dejiyey min aayaati illahi ilahay aayadihiisu ka mid yahay lacallahum waxay mudan yihiin yadakaruuna inay waana qaataan bini aadamku inay waana qaataan bay mudan yihiin wey maana aadam carruurtiisiiyo dhar baanu idinku soo dejinay aabbihiin iyo hooyadiin haddii uu ibliis maryaha ka dhigay qaawanaantii laydinkuma daynina ilaahay adduunka wuxuu idinku siiyey dhar baa laydiin soo dejiyey dharkaasi xumaantiinana waa qarinayaa iyo cawradiina waa asturaya midna waa yani riish wey riishka waxaa la yidhahdaa waa dharka ziinada iyo quruxda loo qaato ama xaragada loo qaato ilaan dharkaa laba qaybood ah midna cawraduu asturaya oo waa inta cawrada asturaysa midna kaasuu siyaado ka yahayoo waa isqurxin meelo aan cawro ahayn buu saaran yahay ama cawradii markii la qariyay kadib uu kasii koreeyaa kaasoo kaleeto macnaha waxa weeyaan waa ziino waa riishka waa riishka oo waa dharka yani xaragada loogu talagalay wey maanaa kaana ilahay baa idiin soo dejiyey labadaasi waxaa laydinku soo dejiyey markii laydiin soo dejiyey dhar la yidhaahdo dharka cabsida baa intaasoo dhan ka khayr badan kaa cawrada asturaya iyo kan xaragada labadaba waxaa ka khayr badan mid la yidhaahdo libaasu taqwa oo libaasu taqwa maxaa lahay libaasu taqwa waxaa la yidhaahdaa culimada salafku siday ku fasirayaan waa iimaanka camalka saalixa alla ka cabsiga akhlaaqda wanaagsan libaas weeyaanoo waa dhar dharkaasi wuxuu qariyaa nafta bini aadamka cawrooyinkeeda dharkan kaleetan hadda xidhan nahayna muxuu asturaa jidhka cawradiisuu qariyaa soo ma laakiin naftiibaa cawro leh bakhaylnimadiibaa cawro ah oo macnaha fulaynimadiibaa cawro ah oo akhlaaqdii xumayd baa cawro ah oo caqiidadii xumayd baa cawro ah oo dhaqan xumadiibaa cawro ah cawrooyinkaasi waa yaa iska leh waa cawrooyinka nafta soo ma cawrooyinkaa nafta dharka asturaayo muxuu yahay ma dharkan jidhka astura maya dhar kalaa astura oo ah libaasu taqwa la yidhaha kaasaana khayr badan oo jidhka qarintiisa waa loo baahan yahay laakiin dhar kalaa jiro kaa ka muhiimsan oo ah dharka akhlaaqda iyo iimaanka iyo camalka saalixa iyo dhaqan wanaagga kaasaa khayr badan barbilahi subxana wa tacala saas wey macana ayib aayadaha ilaahay buu ka mid yahay dharkan laydiin soo dejiyey oo waa mu- aayad waa astaan weyn oo rabbi subxaana wa tacaala kutusaya iyo nicmada addoommadiisa uu galay macna yaa bani aadama aadam carruurtiisiiyo qad anzalnaa waan dejinaa calaykum dushiina waxaan idinku soo dejinay libaasan dhar dharkaasoo yuwaari asturaya saw-aatikum cawrooyinkiina qarinaya wa riishan mid aad ku xaragootaan oo quruxana waan idiin soo dejinay riishka macaani badan bay mufasiriintu isugu isugu khilaafsan yihin laakiin qaar xoolay leeyihiin qaar waxay leeyihin marata si aan hadda ku fasirna iska wad walibaasu taqwa alla ka cabsiga dharkiisa dalika kaa ayaa khayrun khayr badan oo kaa hore ka khayr badan dalika dharkaa laydiin soo dejiyey min aayaati illahi ilahay aayadihiisu ka mid yahay lacallahum yadakaruuna si ay u waana qaataan si ay addoommadu u waana qaataan oo wax u fahmaan oo rabbi subxaana wa tacaala ay amarkiisa u qaataan yaa bani aadama aadam carruurtiisiiyow laa yaftinannakum yuusan idin fitnaynin ashaydaanu shaydaan yuusan idin fitnaynin kamaa akhraja siduu u bixiyey oo kale abawaykum labadii idin dhalay min aljannati jannada suu uga soo saaray oo kale yanzicu xaal uu siibayo canhumaa labadoodii libaasahumaa dharkoodii xaaluu ka siibahayay markuu soo saarayo liyuriya muxuu uga siibay liyuriyahumaa inuu tuso daraaddeed saw-aatihimaa cawrooyinkooda inuu tuso inahu isagu yaraakum wuu idin arkaa huwa isaga iyo wa qabiiluhu kaaliyayaashiisa isaga iyo ciidamadiisa iyo qabiilkiisu way idin arkaan min xaysu meel bayu idinka arkaa laa tarawnahum aydaan arkaynin meel aydaan idinku ka arkaynin buu idinka arkaa innaa anagu jacalnaa waan yeelnay ashayaadiina shayaadiintii wliyaaa kuwa la xidhiidha awliye ayaan ka dhignay liladiina kuwii laa yuminuuna aan rumaynaynin dardaaramadii ilaahay baa inoo socda ninkaas khatarta ee cadowgeenna rasmiga laynaga siinayo war ilmo aadamow shaydaan yuusan idin fidnaynin shaydaan yuusan idin duubsanin yuusan dantiina idin seejinin oo aakhiradiina iyo adduunyadiina yuuna idin seejinin ninkaas shaqo kale ma leh sidii labadii idin dhashayba jannada uu uga soo saaray markuu ka soo saarayeyna uu marada uga dhigay si asturkoo si cawradoodu u muuqato sidaasoo kaleeta idinkana yuusan idin duubsanin oo idin fidnaynin iska jira saas rabbi saas rabbi ilahi subxana wa tacala cadow khatar a weeyaanoo khatarnimadiisa waxaad ku garan wuu idin arkaa meeshuu idinka arkayo idinkuma aragtaan bal cadowgan sayd iska celin adugu cadowku arkaya laakiin adigu aadan arkayn kula jooga oodan arkaynin kaa shaqaysanayo oodan arkaynin ilan haddaad arkayso meelaad ugu duushuulay ciidan baad diyaarin oo waxbaad diyaarsanoo waad ku duuli waad ka takhalusiba laakiin waaka waa kula joogaa mana arag isagiisa waa ku arkaa waa kaa shaqaysanay soo khatar ma cadowku haysta cadowga ugu khatarsan inahu yaraakum huwa wa qabiiluhu min xaysu laa tarawnahum meel aydaan ka arkaynin buu idinka arkaa iska jira wy maana saas weya ayib culimada qaar ka mid a waxay u daliishanayaan min xaysu laa tarawnahum inuusan jinka aan la arki karin bay u daliishanaya laakiin aayaddu duubduub ahaan maynan odhanin jinka lama arki karo waa la arki karaa waa la arki karayo nusuus kalaa ku sugan jinka in la arki karo suuradiisii ilahay ku abuuray laakiin laguma arki karo suurada asal ahaan uu leeyahay laguma arki karo laakiin waxaa lagu arkaa suuro kaluu isu sameeya ama matalan waxa weeyaan halaq buu iska dhigi ama wuxuu iska dhigayaa matalan yani waraab oo kale ama xayawaanaad oo kale ama bini aadam buu isu ekaysiinaya suuradiisii asliga ahayd markuu iska bedelo waa la arki laakiin suuradiisii asalka ahayd ee dabka ahayd ilan dab buu ka abuuran yahay mar ma la arki karayo markuu sidaa yahay maana saas weya ayib yaa bani aadama aadam carruurtiisiiyo laa yaftinannakum yuusan idin fitnaynin ashaydaanu shaydaan yuusan idin fitnaynin kamaa akhraja siduu u bixiyey oo kale abawaykum labadii idin dhashay min aljannati jannada suu uga soo saaray oo kaleeto markuu ka soo saaraya xaalkooda see ah yanzicu xaal uu ka siibay ayuu soo bixiyey xaal uu ka siibay canhumaa labadooda libaasahumaa dharkoodii uu ka siibay liyuriyahumaa si uu u tuso saw-aatihimaa cawrooyinkooda suu u tuso dharka wuxuu uga siiba uga dhigay inay cawradooda la arko ibliiska ninka la yidhahda shaydaan sidiisaba bini aadamka waxa uu ugu jecel yahay inuu ka helo waa inuu qaawiyo oo marada ka dhigo bini aadamka asalkiisi markii ilahay abuuray miyuu asturnaa mise wuu qaawanaa wuu asturnaa qaawanaanta yaa keenay ibliis baa keenay soo ma nin kastoo isqaawinta ka shaqaynaya marka waa ciidan ibliis wey reer galbeedku marka waa ciidan ibliis soo ma kuwan u shaqeeya ee qaawanaanta ka shaqaynayana waa ciidan ibliis waxay yidhahdaan bini aadamku markiisa hore wuxuu kasoo bilowday wuxuu ahaa wuu isqaawin jiray marka kadib wuxuu bartay geedaha qaarkood inuu isku asturo caleemaha kadib wuxuu soo tadawuray oo wuxuu bartay harkaha kadib uu soo toddoba maryuhu bartay ilaa ilaa iyo haddana qaar baaba sii qaawanba marka waxay ku leeyihin asal waxa u ah bini aadamka inuu isqaawiyo waa na- waa nadariye khaladan sida saxda waxa uu bini aadamka asal waxa u ah inuu asturan yahay soo ma qaawanaantuna waa shay dib ka yimid in la isqaawiyo raggu isqaawiyaan oo dumarku isqaawiyaan oo is-asturka lala dagaalamayay ibliis hawshii ugu weyneyd ee bini aadam uu ka fushaday ugu horreysay baan dhihi lahaa ee bini aadamka uu ka fushaday bay ahayd muhimadda ay u leedahay baad garan kartaan marka muhimadda ay ibliis ugu fadhido bini aadamku inuu isqaawiyo masalan maxaa yeelay u fiirso muusan dagaalkii ugu horreysay muusan kaga qaadin nebi aadam calayhi salaam meel kale kagama qaadin wuxuu kaga qaaday inay maradu ka dhacdo soo muhimmad weyn uguma fadhida marka muhimmad weyn waxaa ugu fadhida makhluuqan inuu isqaawiyo oy gabdhuhu isqaawiyaan oo raggu isqaawiyaan oo maryaha la dhigto waa ilbaxnimaa lagu leeyahy marada in la dhigto oo haddii la isqaawinin waxa weya waaba la dib dhacayba adduunkii waa laga hadhay yani waa nadariyada dadkan kadaata ibliis iyo shayaadiinta u shaqaysa aragtidooda wey macnaha war yuusan maryaha idinka dhigin siduu labadii idin dhasha maryaha uga dhig innahu isagu yaraakum wuu idin arkaa huwa isaga iyo wa qabiiluhu kaalkaaliyayaashiisa qabiilkiisa waxa waa kooxdiisa la shaqaysa min xaysu meel buu idinka arkaa laa tarawnahum aydaan arkayn inaa anagu jacalnaa waa sheelay ashayaaiina shayaaiintii wliyaaa kuwa ku xidhan baan ka ya awliye ayaanu ka dhignay liladiina kuwii baan awliye uga dhignay laa yu'minuuna aan rumaynayn shaydaan wuxuu weli u yahay oo ku xidhma oo uu ka shaqaystaa nin ilaahay subxaana wa tacaala beeniyey laakiin ilaahay mar walbaba wuxuu soo reebaa oo shaydaanka ka badbaadaya addoommadiisa mukhlisiinta mukhlisiinta kuwaasa ilahi subxana wa tacala badbaadinaya waidaa facaluu faaxishatan qaluu wajadnaa calayha aabaana wallahu amarana biha waidaa goortii facaluu ay falaan faaxishatan mid foolxun qaaluu waxay leeyihiin qaaluu waxay odhanayaan waxay yidhahdaan wajadnaa waan hellay calayhaa faaxishadan dusheeda aabaa'ana aabayaashana wallaahu alle ayaa amaranaa na amray biha iyad qul waxaad tidhahdaa ina allaha alle laa ya'muru ma amro bilfaxshaa'i midda foosha xun ataquuluuna ma waxaad odhanaysaan calallaahi alle dushiisa maa laa taclamuuna waxaydaan ogeyn qul waxaad tidhahdaa nebiyow amara rabbii rabbigay wuxuu amray dadka bilqisti cadaalad iyo toosnaan waaqiimuu buu amray toostoos waaqiimuu toosiya ayuu amray wujuuhakum wajiyaalkiina cinda kulli masjidin meesh meel kastoo lagu sujuudo ama xilli kastoo la sujuudo yacni sujuud xilligeed oo dhan ama makaan lagu sujuudayo oo dhan agtiisa wejigiina toosiya wadcuuhu alla caabuda mukhlisiina idinkoo u saafi yeelaya lahu ilaahay addiina hoggaansanka kamaa sida bada'akum uu idiin bilaabay yaa tacuuduuna ku noqonaysaan gaaladii baa hadda loo noqday kuwii shaydaanka adeecay oo shaydaanku weli u yahay oo ibliis uu ka amar qaatoy oo talada ka qaato awliyadiisa ah kuwaasaa waxay sameeyaan khalad markay sameeyaan faaxishada waxaa laga wadaa shirkiga shirki bay ku dhaceen zinay ku dhaceen dhaqamo xunxun oy lahaayeen baa jiro oo markay kacbada dawaafayaan way isqaawin jireen isqaawin jireen dhaqamada xunxunka oo kaleeto markay samaynayaan baa waxay dhihi jireen tan aabbayaashanaanu ka soo gaarnay ilaahay baanan amray ma ilahay baa shirki amray oo zine amray oo cawrada in la qaawiyo amray ilahay baana amray bal bal masabidkaas ad u ark waxaad ku tidhahdaa baa la nebi maxamedow ilaahay subxaana wa tacaala xaalad foolxun ma amro xaalad foolxun ilaahay inuu addoommadiisa kula taliyo amro ma sugna wax jirana ma aha mana dhici karto ee ilaahay miyaad ku been abuuranaysaan oo masabidanaysaan ma wuxuusan yaydaan ogeyn oo cilmi ulahayn baad ilaahay yani dushiisa ku odhanaysaan oo ku been abuuranaysaan rabbi wuxuu amraa un addoommadiisa cadaalad qisdiga waxaa laga wadaa toosnaan in la toosnaado sharcigiisa la raaco oo lays asturo oo tawxiidda la yimaado isaga keligii lagu xidhmo oo akhlaaqda la hagaajiso waxyaalaha wan wanaagsan buu rabbi addoommadiisa amraa waxaa kaloo uu amraa meel kastood ku tukanaysaan iyo xilli walbood tukanaysaanba wejigiina toosiya wejigiina toosiya maxaa laga wadaa ilaahay dartii u tukada a wejigiina toosiya macnaha jidhkiina toosiya oo ilaahay dartii u tukada saasaa laga wada waaqimuu wujuuhakum cinda kulli masjid alla markaad caabudaysaanna cibaadada u gooni yeelo oo shirkiga iska daaya siduu idinku abuuray baad ku noqon doontaan maxaa laga wadaa kamaa bada'akum tacuuduun macnaha waxa weeyaan sida xadiiska nabiga sal ly slam ku sugan dadka waa la keeni doonaa maalinta qiyaamada ayaga oo kabala oo macnaha waxa weeyaan qaaqaawan oo yani hanjaftii qaba buri qab ah kamaa bada'akum tacuuduun sidii uu idinku bilaabood ku timaadeen baad ku soo noqon doontaan markaad dhimateen kadib si ma ku timid adduunyada ha adoo buuryadii kugu taallo kaawan oo calalkii lagugu qaban lahaa xataa aan wadanin kabihii aan xidhan lahayd wadanin wax xoolaa aan lahayn keliga oo mudh ah baad adduunyada tihin sooma tabtii aad ku timaadeen baad ku soo noqon doontaa wey marka dambe laydin soo celinayana adoo saas unbaad adduunyada unbaa lagu soo celin saas u rabbi ilahi subxana watacala marka saa u xisaabtama laleeyahy waidaa goortii facaluu ay sameeyaan gaaladu mushrikiintu markay falaan faaxishatan mid fool xun oo shirkiga iyo gaalnimada iyo akhlaaq xumada iyo isqaawinta arrimaha markay sameeyaan qaaluu waxay odhanayaan wajadnaa waan helay calayhaa faaxishadan dusheeda aaba'ana aabayaashanaanu ka helay aabbayaal baan kusoo gaadhnay iyagoo arrintan ku dul sugan oo waxaan haysta wixii awooye soo gaadheenna hidiya dhaqan baa la dhan lagama tago saas way macnaha caado la khilaafa cadho allay leedahay caado la khilaafa cadho allay leedahay caadada khilaafkeedu cadho allay leedahay waa caadada wanaagsan wey ee shareecada waafaqsan laakiin caado jaahiliya xeer jajab ah khilaafkeeda jannaa lagu galaa cadho ilaahay ma rido ilahay bay leedahay saas way macnaha alle ayaa amaranaa na amray bihaa iyada qul waxaa tidhahdaa ina allaha alla laa ya'muru ma amro bilfaxshaa'i xaalad foolxun ma amro ataquuluuna ma waxaad odhanaysaan cala allahi alla dushiisa maa laa taclamuuna waxaydaan garanaynin oo ogeyn sixatahu wax aydaan fayoobidiisa iyo saxnimadiisa garanaynin miyaad ilaahay dushiisa ku sheegaysaan ood ku been abuuranaysaan qul waxaa dhahdaa nabigu amara rabbii rabbigay wuxuu amray bilqisdi cadaa caadilnimo toosnaan buu amray addoommada bilqisdi cadaalad keligii oo la caabudo cawradoo la asturo akhlaaqda wanaagsan dabeecadda wanaagsan toosnaantaasuu ilahay amray addoomadiisa wa aqiimuu toosiya ayuu amray wujuuhakum wejiyaalkiina toosiyo ilaahay dartii u toosiye keligii cinda kulli masjidin masaajid walba agtiisa masaajidka hadda waxaa laga wadaa meesha lagu sujuudo ama xilliga la sujuuday waa makaan ama daraf yacni meeshaad ku sujuudaysaan oo dhan ama xilligaad sujuudaysaan oo dhan ilaahay wejigiisi wejigiina u toosiyo oo keligii u tukadow cid kaleeto salaadiina ha ugu darina wadcuuhu caabuda alla subxaana wa tacaala mukhlisiina idinkoo saafi yeelaya lahu alle uu saafi yeelaya ya addiina hogaansanka idinkoo u saafi yeelaya rabbi keligii hogaanka u dhiibto isaga keligii caabuda kamaa bada'akum maxaa yeelay kamaa bada'akum siduu idiin bilaabay baa tacuuduuna ku noqonaysaan tafsiirkaasi aynu marnay ayaa loo badan yahy lakin tafsiir kala jira fariiqan hadaa wa fariiqan xaqa calayhim adalaal ilmo aadan markii ilaahay dardaarankaa uu siiyo lala hadlay oo si walba loola hadlo taariikhdii hore loo soo qaaday cadowgoodii loo muujiyey way qaybsameen fariiqan koox hadaa alla waa hanuuniye subxana wa tacala wa fariiqan kooxna xaqa waxaa xaq noqdoo sugnaaday calayhim dushooda addalaalatu baadinimo maxaa yeelay inahum iyagu ittakhaduu waxay samaysteen ashayaadiina shaydaanmadii bay awliyaaa ka samaysteen kuwa ay la xidhiidhaan min duuni illahi alla ka sokow wayaxsabuuna waxay moodayaan anahum iyagu muhtaduuna kuwa hanuunsan inay yihiin koox ilaahay baa hanuuniyey inta hanuunsan oo tawxiidka iyo sharcigii ilaahay iyo rususha raacsan kuwaasi ilahay baa hanuuniyey subxana wa tacala shaydaan sharkiisi iyo ibliisna ilahay baa ka badbaadiyey rabbi baa ilaaliyey kuwa rasuulkeena salawatu rabbi wasalaamu caleyh ducada uusan ka tegi jirin galabtii iyo aroortiiba waxay ahayd ilaahayow ixifdi oo xagga hore iga xifdi oo xagga dambe iga xifdi oo midigta iga xifdi oo bidixda iga xifdi oo kor iga xifdi oo ilaahu waxaan kaa magangelayaa in hoosta layga ikhtiyaalo hareerahoo dhan ilaahay hadduusan ku xifdin isma xifdin kar waxa kaloo ku xifdin karaan ma jiro kan hanuunay ilaahay baa xifdiyey oo hanuuniyey kooxna dushooda waxaa ku xaq noqday oo ku waajibay baadinimo way baadiyoobeen waa inta badan maxay u baadiyoobeen inta luntay waxay u baadiyeen sababtu waxa weeye shayaadiintiibay ka dhigteen kuwa ay la xidhiidhaan shayaadiintiibay xidhiidh la samaysteen ayagay warkoodii maqleen sheekadiibay ka dhegaysteen iska ilaaliya iyo ka taxadaradii la yidhi bay meel iska dhigeen sidaas daraaddeed bay ku lumeen markaa ay lunsan yihiinna waxay ismoodayaan inay hanuunsan yihiin wayaxsabuuna annahum muhtaduun qumanahooda qoorta ugu jira midka dibiga caabudahaya waa isla qumay yahuudigan ku haya cusayr ibnullahi waa isla qumay nasraanigan ku haya saddex ilaah baa jira waa isla qumay mubtadican bidcada ka dharganya diinta moodayaay waa macnaha isla qumay nin walba wuxuu moodayaa adaa hanuunsan buu isleeyahay shaydaan baana waa horo duubsaday saas way macana shaydaan baa waa horo duubsadoo la tegay saasuu rabbi inoo sheegay kooxna waa luntay kooxna waa ilahi baa subxana wa tacala hanuuniyey fariiqan koox haddaa waa hanuuniyey rabbi subxana wa tacaala wa fariiqan kooxna xaqa waxa uu xaq noqdo waajibay calayhim dushooda addalaalatu baadinimo maxaa yeelay inahum iyagu ittakhaduu waxay samaysteen ashayaadiina shayaadiintiibay ka samaysteen awliyaaa kuwa ay la xidhiidhaan oy jecel yihiin oy wax wadaagaan min duuni illahi alla ka sokow wayaxsabuuna waxay malaynayaan oy moodayaan anahum iyagu muhtaduuna inay yihiin kuwa hanuunsan waxaa laga qaadanaya sida ibnu jariir itabari uu leeyahay ruuxu isagoo le waad hanuunsan tahay oo haddana nuunsan nuunsanaantaa uu moodayo inuu ku hanuunsan yahay in loo cadaabi karo oyna shardi ahayn uun ruuxa marka la cadaabayo intuu cilmi gaadho cilmigii inuu diido marar badan isaga oo khaldan haddana isla quman khaladka uu iskula quman yahay buu macnaha lagu cadaabi karaa buu leeyahy ya bani aadama khuduu ziinatakum cinda kuli masjidin wakuluu washrabuu walaa tusrifuu inahu laa yuxibu lmusrifiin ilahay dardaarankiisa waa sii socda weli ya bani aadama aadam caruurtiisiiyow khuduu qaata ziinatakum quruxdiina qaata cinda kuli masjidin masaajid walba agtiisa meel kastoo lagu tukado ama tukasho walba agteeda mar kastoo tukanaysaa wakuluu cuna oo washrabuu cabba ilahay risiqiisa cuna oo cabba walaa tusrifuu ha xadgudbina maxaa yeelay inahu alle laa yuxibu ma jecla almusrifiina kuwa xadgudba ma jecla aadam caruurtiisiiyo quruxdiina qaata maxaa laga wadaa dharka ilaahay idiin soo dejiyey isku qurxiyo waxyaabaha ziinada eh laysku qurxiyo qaata saas maana ilahay baa idin siiyey subxana watacala salaad walba ama xilligaad tukanaysaan ama meel walbaod ku tukanaysaan quruxdiina qaata macnaa waxaa la doonaya oo laynoo sheegaya ruuxu markuu doonayo inuu tukado oo salaad tukado waxaa la rabaa inuu cawradiisii asturo oo ilaahay subxaana wa tacaala uu la hor istaago zayi iyo suuro quruxsan inuu la hor istaagaa la doonaya saas weya maaha isagoo cawradiisii muuqato inu ilahay ishortaago subxana wa tacala jaahiliyada waxay samayn jireen oo aayaddan yani waxyaaba ay ka hadlaysa ka mid a markay ay cumrada aadaan ama ay isxajiyaan oo ay dawaafayaan bay maryaha dhigan jireen iyagoo qaaqaawan bay dawaafi jireen waxaan utagi doonaa fi suurati tawba in la joojiyey oo yani sanadkii sagaalaad baa la joojiyey gaal intuu kacbada tago isagoo qaawan dawaafay macnaha dhaqan bay lahaayeenoo caado aada u xun oo quraysh ay dejisay baa jirta waxay dejiyeen ruuxu dharkiisii uu qabi jiray ee uu meesha ku yimid kuma dawaafi karo waaba dhar cusub inuu iibsado oo ku dawaafo ama waa inay nimankan magaalada degan ee xumuska isku magacaabay waa inay maro uu ku dawaafo siiyaan ruuxii maro cusubna waaye marana ay siin waayaan waa inuu isqaawiyo isagoo qaawan dawaafo ragguna maalinimay dawaafi jireen dumarku waa habeenkii markaasaa waxa weeye waxoogaa yaro intay calalka meel saartay cawrada inteeda kale iska qaawan tahay alyawma yabdu kulluhu aw bacduhu famaa badaa minhu falaa uxiluhu bay leedahay way dawaafaysaa maanta ayaa qaarkii muuqanaya ama kulligiibaaba wada muuqda wixii muuqda nina uma banayn inuu iga fiirsado oo maxaa lagaa fiirsada adaa qaawiyey way dawaafaysaa marka waxaa la leeyahay beytka ilaahay markaad dawaafaysaan ama salaada tukanaysaan cawrada astura isqariya maxaad isu qawinaysaan qaata ziinada ilahi subxana watacala taa kadib baa waxaa la yidhi cuna oo cabba xadgudbina cuna ilahay wuxuu idin siiyey subxana watacala oo cabba xadgudbina aayadda waxaa la yidhahdaa culimadu waxay yidhahdaan ilaahay subxaana watacaala dibiga cilmiga caafimaadka ku saabsan aayaddaa qaarkeed buu ilahay ku ururiyey kuluu washrabuu walaa tusrifuu intaasaa lagu ururiyey hadduu ruuxu cuntadiisa iyo cabitaankiisa uu dadaalo intuu uga baahan yahay intuu ka qaato siyaadana uusan qaadin oo ku xadgudbin inta badan caafimaad buu yeelanaya laakiin haddaad iska badiso ka war hadaad iska badiso xadiis nabiga waxaa kusugan sal ly slam kul maa shita walbas maa shita maa akhta'atka khaslataani sarafun wa makhiila waxaad doonto cun waxaad doontana labiso laba arrimood intay ku gafayaan waa xaragada iyo xadgudubka labadaa intay kaa maqan yihiin waxaad doonto xidho waxaad doontana cuno cab saasaa nabigu uri salawatu rabbi waslamu aleyh waxaa la rabaa marka inaadan cuntadii iyo cabitaankii xaddoodii dhaafinin oo nabigu wuxuu u qorsheeyey sal lay slam shareecadu u qorshaysay maa malaa bnu aadamu icaacan sharan min batnih bini aadamku weel calooshiisa ka shar badan weligii ma buuxinin weel uu buuxiyo waxaa ugu xun calooshiisa hadday lagama maarmaan noqoto bini aadamka waxaa ku filan waxoogaa luqmado ah oo uu dhabarka ku joojiyo gaajada iskaga saaro hadday inaad cuntada batani ay kolley kolley aadan ka maarmaynin fathuluthun liacaamihi wa thuluthun lisharaabihi wa thuluthun lifanatasi buu nabig sal ly slam caloosha saddex qaybood u qayb qayb ka mida cunto geli qaybta labaadna cabitaanka geli qaybta saddexaadna bannee oo ka neefso saddexdiiba haddaad cunto ismugeysa ka wa ma caafimaadaysa ma caafimaadaysa boqol cudur oo la garan waayaa kugu dhe saas daraaddeed wakuluu washrabuu walaa tusrifuu cuna oo caba laakin ha xadgudbina wixii sidii loo qorsheeyey u wadaho sidaas ku wada xadgudubkaa waxaa ka mida wax ilaahay xalaaleeyey inaad xaaraamayso ayaa ka mid a inaad xalaasha ilahay kuu xaraamay iska xalaalayso waa xadgudub yaa bani aadama aadam carruurtiisiiyow khuduu qaata ziinatakum quruxdiina qaata cinda kulli masjidin makaanu tukasho kulligii agtiisa ama xilli iyo wakti tukasho agtiisa wakti la tukanayo kulligii agtiisa yani sujuud cinda kulli masjidin sujuud ama wakti sujuudid ama makaan sujuudid kulligii agtiisa ziinadiin iyo quruxdiina qaata wa kuluu cuna oo washrabuu cabba walaa tusrifuuha xadgudbina inahu alle laa yuxibu ma jecla almusrifiina kuwa xadgudbina qul waxaa tidhahda nabigu man xarama yaa xaaraameeyey ziinat allahi ilahay quruxdiisa allatii ziinadaasoo akhraja uu bixiyey licibaadihi addoommadiisa usoo bixiyey waatayibaati iyo waxyaabaha wan wanaagsan oo min arisqi risqiisa ka mid qul waxaad tidhahdaa hiya iyadu liladiina kuwii bay u sugnaatay aamanuu rumeeyey fi lxayaati dunyaa adduunyadan dhexdeed khaalisatan xaal ay saafi u tahay oy gooni u tahay yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada ayaga gooni u tahay kadalika sidaasaanu nufasiru u kala bixbixinaynaa alaayaati aayadihi liqawmin yaclamuuna oo wax garanaya macnaha ziinadaa ilaahay addoommadiisa siiyo dharka ay isku qurxinayaan iyo waxyaabaha la isku qurxiyo oo dhan yaa addoommada u diiday ilaahaygii usoo addoommadii ilaahay usoo bixiyey ziinadan ilahay addoommadiisa usoo saaray yaa diidi kara yaa ka xaaraamayn karay iyo risiqa xalaalka ee wanaagsane wanaagyaalkan ilahay uu addoommadiisa u xalaaliya risqiga adduunka mu'miniintaas kale maxaa yeele iyagaa ilahay adeecay risiqana ilahay baa bixiyey iyagaa mudan laakiin adduunka waa lala wadaagaa aakharase ayaga keligood buu gooni u yahay risiqu iyagu gooni u yahay isqurxintii waxyaabaha laysku qurxiya aakhare ayagu gooni u yahay gaaladu la wadaagi maayaan adduunka laakiin ayagaa asal ahaan u leh gaaladuna waa la wadaagaya saas wy maana qul waxaa dhahdaa nabiga man xarama yaa xaaraameeyey ziinat allahi ilahay quruxdiisa allatii midaasoo akhraja uu bixiyey licibaadihi addoommadiisa usoo bixiyey wax kastoo laysku qurxiyo dhar iyo wax walbaba leh ayaa soo gelay oo shareecada ogoshahay watayibaati iyo waxyaalaha wan wanaagsan oo min arisqi risqiga ah yaa addoommadiisa ka xaaraameeyey oo u diiday qul waxaa dhadaa hiya iyadu liladiina kuwiiba u sugnaatay aamanuu rumeeyey fi lxayaati noloshii dhexdeeda addunya ee liidatay nolosha liidata dhexdeeda muminiinta iskale khaalisatan xaal ay gooni u tahay muminiinta oy saafi u tahay yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada maalinkaa lala wadaagi maayo maantase waa lala wadaagaya kadalika sidaasaanu nufasilu u kala bixbixinaa alaayaati aayadaha liqawmin yaclamuuna dad wax og oo wax garanay o ina wax gartaan doonaya mana hada wabilahi tawfiq sal allahuma waslam ala nabiyina mxamedi wala ali w sabi wslm